فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أيها الإخوة والأخوات حفرحاض أولا له منهج أونلاين إذا إيديسو قد بيان فتاوى شرعية وعن نوجه دون فضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش حفظه الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waqtigaa inagu yar kolley jaanis badan uma hayno inaynu taqdiimaad badan samayno dee kolley sheekhuna waa ghaniyun can tacriif oo barasho imanka ama magaciisa ku celin mayno waa sheekheennii in badan aynu insha allahu tacaala cilmiga ka qaadannay iyo jawaabahaba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan inoo weydiinayaa inuu cilmiga isagana u barakeeyo innagana inagu anfaco waxaan ku soo dhoweynayaa sheekh cabdikariim xasan xoosh falyatafadal mashkuuran ماجورا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا كل وقت هو كوبن يهي مجلس كان مر هدي سؤال لو إعلان شيء أو إعلان كوكب حي إن شاء الله تعالى سؤالها يندين دونا سؤالها أنا وحي لقرتو أيا لقد شوابي دونا إن شاء الله تعالى وحي إشكال يشا أما لقرن وايانا أه ولقد قابسن دونا أو الله أعلم باين وفلن ama laa adri waayo cilmiga ruux wada koobay ma jiro ruux waliba qadar ayuu ka og yahay wixii aanu ogayn waajibku wuxuu yahay in laga gaabsado waxaana jirtaa masaa'isha cilmiga diiniga ah waxaa dhici karta in ashyaada qaarkood ama masaa'isha qaarkood jawaabo kala duwan inay dad ka maqleen baa dhici karta ay dabeed is yidhaahdaan wadaadna sidan buu ku jawaabayaa wadaad kalena sidan kaleu ku jawaabayaa maxay sidani tahay waa jiri jirtay in masaa'isha khilaaf ka dhaco ama culammadu ay mas'ale isku khilaafaan oo ilaa saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa masaa'isha qaarkood isku khilaafay marka waxay leedahay shayga la isku khilaafaa waajib bay leedahay aayaddii ka mid ahayd aayaadka imaamku inagu tujiyey waxaa ku jirtay aayaddii dambe fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi waalrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir dalika khayrun wa axsanu ta'wiila shaygii la ysku khilaafo in kitaabka iyo sunnaha loo celiyo ayaa ilaahayna amray waayo xujadu waxay ku sugan tahay oo deliil ah kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam yacnii qowl caalim ama qowl shiikh ama qowl imaam si kastuu u cilmi badnaa qadarkiisuna u korreeyey qowlkiisu xujo ma aha imaamkaasoo rasuulka sala allahu alayh wasalam ka sokeeya laakiin rasuulullaahi moxamed sala allahu aleyh wasalam waa imaamka isaga hadalkiisu xujada yahay wey oo hadalka ilaahay iyo hadalka rasuulka in la raaco waajiba aayadda awalkeedana waxaa ku sugnayd yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu alrasuula wa ulil amri minkum yacnii kuwii ilaahay rumeeyeyow ilaahay ateeca rasuulkiisana sala allahu alayh wasalam ateeca waxaa soo gelaya in kitaabka iyo sunnada mid walba la qaato oo lagu camal falo sunnada nebiguna sala allahu alayh wasalam iyo axaadiista nebiguna inay xujo tahay oo ay tahay waajibatulitibaac in la raaco inay waajib tahay marka haddii waxa weeye mas'alo xadiis sheegay fuqaha ama culamo ay isku khilaafto dee khilaafka culammadu xujo kuma aha sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam laakiin sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam baa xujatun cala aljamiic dhammaan dadkoo dhan xujo ku ah waajibna ay tahay inay raacaan kollay su'aaluhuna way iska badan karaan oo inaan la wada gaadhin baa dhici karta sidaas aawadeed ruuxii su'aashiisii aan la soo gudbinnin yaanu xanaaqin aanu odhan su'aashaydii lagama jawaabin waayo marka su'aalo la sheego oo weliba wakhti la sii sheego dee wax fara badan baa la soo qoraa waxaa laga yaabaa waxaan laga geyoonayn oo aad u fara badan in la soo qoraa suuroobi karta markaa siday u kala muhiimsan yihiin oo u kala nafci badan yihiin waa in loo kala hormariyaa waa midda labaad ee su'aalaha soo noqnoqda ee hore looga jawaabay yacni iyagana waxa weeye waa in hadda la yska dhaafaa su'aalaha waa in laga fuur yeelaa su'aalaha cusub ama nafcigoodu caam ka yahay ee xataa markaa aad loogu baahan yahay waa in aad iyo aad markaa loogu dadaalaa wallahu aclam
jazaaka allahu khayra jazaa su-aasha ugu horraysa waxa weeye axkaamta arkaanta salaadda iyadoo qofku awoodi karayo rukni ka mida arkaanta miyay bannaan tahay inuu si kale u guto matalan isagoo sujuudda iyo rukuucda awoodi karaya ama sujuudda awoodi karaya inuu kursiga ku fadhiyo isagoo taagnida awoodi karayana inuu fadhiisto sababtu tahay isagoon sujuudda awoodi karaynin oo uu kursiga ku dul tukadaa ma bannaan tahay mase ka gudaysaa ruknigii oo ma ka ansaxaysaa
su-aashani waa su'aal aad u muhima dadka qaarkoodna ay dhici karto inay ka qarsoonto arkaanta salaadda rukni kastoo ka mida waxa waajiba in lala yimaado waajibnimo weliba aynay salaaddu ansaxaynin rukniga la'aantii haddii la kari karayo oo rukniga waxaa la yidhaahdaa maa yalzamu min cadamihi alcadam wa kaana daakhilan fi alcibaada hadduu ruknigu cibaado rukni u yahay hadduu mucaamalaad u yahayna waa saas si la'eg shaygaa uu rukniga u yahay ama cibaado ha noqdo ama mucaamalo ha noqdee haddii ruknigaa la waayo cudurdaarna uu ka madhan yahay waayitaanka la waayey waxay noqonaysaa inaan markaa shaygaa uu rukniga u ahaana in la waayey bay noqonaysaa nikaaxu wuxuu leeyahay arkaan rukni ka mida haddii la waayo guurkii waa la waayayaa oo guur saxiixi jiri maayo iibku wuxuu leeyahay arkaan rukni ka mida haddii la waayo iibkii ansixi maayo salaaddii waxay leedahay arkaan tiirarka iyo arkaanta ay leedahay mid ka mida haddii la waayo cudurdaar ruuxa u diidayna aanu jirin waxay noqonaysaa salaaddaasi ma jirto ilaa ruknigaa lala yimaado arkaantii dhammaan waa in lala wada yimaadaa wixii arkaantii ka mida masalan arkaantii salaadda wixii ka mida hadda salaad bay su'aashu ku saabsanaydeen ee ruuxu aanu kari karaynin waa ka dhacayaa waayo qaacidadu waxay tahay laa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca aldaruura yacnii waajib ma jiro awooditaan la awoodi waayey la jirkii hadduu waajib ahaa waa ka dhacayaa awood la'aantaasuu ka dhacaya laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha ee adilada caamkaa baa laga daliishanaya fattaquu allaha ma istatactum idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum aayaadka qur'aanka iyo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam baa u daliila nebiguna sala allahu alayh wasalam wuxuu cimraan ibnu xusayn ku yidhi cimraan ibnu xusayn wuu xanuunsanayey oo wuxuu yidhi bawaasiir baa igu sugnayd yacnii bawaasiirtaa ku xumaatay sidaas aawadeed salaaddii arkaanteedii wax ka midaanu awoodi karayn nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam sallii qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin waxaad tukataa xaalaad taagan tahay tuko haddaad awoodi kari weydo inaad taagni ku tukato fadhi ku tuko haddaad awoodi kari weydo inaad fadhi ku tukato dhinacadoo u jiifo ku tuko marka taagnidiiyo fadhigii labadaba hadduu ruuxu awoodi waayo waa jiifsanayaa siduu u jiifsanayaa hadduu awoodi karayo sida meydka loo dhigo xabaasha ayuu u jiifsanaya fain lam tastatic facalaa janbin lama odhan jirjirka u jiifsa lama odhanee dhinac u jiifsaa la yidhi dhinacana culammadu waxay yidhaaheen waxaa la hormarinayaa dhinaca midig ruuxu inuu u jiifsado waa sida xabaasha loo dhigo sidaasuu ruuxu u jiifsanayaa sidaasuu hadduu dhinaca midig u jiifsan kari waayo culammadu waxay yidhahen dhinaca bidix buu u jiifsanaya waayo facalaa jambi bay soo gelis hadduu labada dhinac midnaba u jiifsan kari waayo jirjirkuu markaa u jiifsanayaayo cagaha ayuu u jeedinaya xagga qiblada si madaxa markuu sare u soo yaro qaado wejigiisu kacbada u qaabilo wixii aanu awoodi karanayn saasay uga dhacayaan laakiin wixii uu awoodi karaa ka dhici maayaan waayo allah wuxuu idhi fattaquu llaha ma istatactum ilaahay ka baqa intaa kari kartaan hadduu sujuuddii iyo fadhigii awoodaayana dee waa inuu sujuuddii iyo fadhigii la yimaadaa taagnidii haddaan awoodi karayn waa ka dhacaysaa laakiin sujuuddii hadduu awoodi karayo sujuuddii ka dhici mayso haddaanu awoodi karayn fadhigii uu dhulka fadhiisanayay haddaanu awoodi karayn laakiin inuu sujuudo haddana kursiga ku fadhiisto uu kari karayo waa inuu sidaa sameeyaa idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma istatactum baa nebiguna yidhi sala allahu alayh wasalam haddaan wax idin amro intaa kari kartaan kala kaalaya marka qadarka aan la kari karin baa ka dhacayee qadarkii uu ruuxu kari karayaa ka dhici maayo waxaa dhacdo dadka qaarkood marka indhaha loo jeexo isagoo socon karayo maantoo dhan taagnaan karaya ayaa masjidka intuu soo galu markaysagaa safka fadhiisanaya taagnidiina waa awoodayaa mar hadduu taagnidii awoodayo taagnidu ka dhici mayso almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur waa qaacida fiqhiya shaygii la kari karaa ku dhici maayo wax aan la kari karayn waxaasaanan awoodaynin shay kaloo aad awoodayso kaa ridi mayso marka wixii la kari karo waa in lala yimaadaa waajibaadka wixii la kari karo waa in lala yimaadaa wixii aan la kari karinna macduur buu ruuxu noqonayaa waa ka dhacayaa marka salaaddiina waxay noqonaysaa inay ka ansaxaynin rukni uu awoodi karayo hadduu la iman waayo waxay noqonaysaa inaanu ka ansaxay laakiin haddaanu garanayn oo arkaanta qaarkood uu isyidhi macduur baa too sidaa uga tegey salaaddana wakhtigeedii baxay qalleen la odhan maayo laakiin salaadda markaa joogto waxaa la odhanayaa tuko taa tukatay salaad maahee taa tukaa la odhanaya waxaa u daliila xadiiskii markaa ninkii salaaddiisa xumeeyey masjidkuu soo galay ninkaas nebiga meel u dhow buu ku tukaday laba ragcadood buu tukaday tuma'niinada salaadda lagu xasilayuu ka tegayey mana garanayn inay waajib ku tahay oo rukni tahay ma garanayn nebiga markuu u yimi ee salaamaya salaamtii uu ka celiyaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam irjic fa salli fa innaka lam tusalli noqo oo tuko maa tukanin yacani waxaad tukatay salaad ma aha ee ku noqo ninkii waa ku noqdoo siduu markii hore u tukaduu markii labaadna u tukaday mar labaad buu nebigii salaamay salaamtii markuu nebigu ka celiyu sidii si lee ku yidhi irjic fa salli fa innaka lam tusalli ku noqo oo tuka maa tukani markaasuu waladii bacasaka bilxaqi nabiyan maa uxsinu hayra haada facallimnii kii ku soo saaray ku soo diraan ku dhaartay xaalaad nebi tahay ku soo diray yacnii ilaahay baan ku dhaartay sidaas si aan ahayn ma garanayo ma hagaajinayo ibar markaasaa nebigu sala allahu alayh wasalam salaaddii baray mawdica laga deliishanayaa waxay tahay culammadu ka istimbaadeen nebigu wuxuu ku yidhi irjic fa salli fa innaka lam tusalli noqo oo tuko maa tukani marka salaatulwaqti in la odhanaayo ku noqo oo tuko maa tukani xadiiskaa u daliila ninkanna garashola'aan buu sidan u samaynayey salaadii hore u tukanayana sidaasunbuu u tukanayay nebigu kuma odhan sala allahu alayh wasalam salaadii horena qallee saas aawoodee culammada muxaqiqiintu waxay ka deliishadeen in salaatulwaqti la amrayo inuu ku noqdo oo tukado hadduu rukni uga tegay garashola'aan laakiin alsalawaatu alfaa'ita salaadihii tegey inaan qalle la amraynin mar hadduu ruknigaa uga tegay garashola'aan inaan qalle la amraynin ayay culammada muxaqiqiintu ka deliishadeen markaa sidaas aawadeed arkaanta salaadda wixii la kari karayo waa in lala yimaadaa laguna dadaalaa aan laga tegin haddii iyadoo uu ruuxu awoodi karayo ka tagana waxay noqonaysaa salaaddaasi inaynay ka asixin oo la odhanayo salaadda markaa joogta ku noqo la odhanayo maa tukane wallahu aclam jazaaka allaahu khayra aljaza wa axsana ilayk su-aasha labaad waxay ku saabsan tahay qof baa wuxuu u dhiibtay qof gaadhi uu isagu leeyahay waxaanu kula heshiiyey inuu habeen walba u keeno toban doolar waa gawaadhida dadku ay ku shaqaystaana yaryar buu qoray qofkii gaadhiga lahaabaa tobanka doolar loo keenayaa ma sax baa saasaa su-aashu u qoran tahay inuu tobanka ujiradaa isagu urursado qofka kale wixii u soo hadhayna uu iska qaato ninka darawalka ahi shidaalkiisana uu ku shubto waa sida laga fahmayo
suurada caynkaasoo kale waxay noqonaysaa inuu ka kireeyey gaadhiga oo adigu waxaa doontaba ka hel ama waxbaba ha ka heline maalin kasta waxaan kaaga kireeyey tobankaa dollar haddaad doonto waxba yaanad ka helin haddaad doontana boqol ka hel aday ku taalla inaad ku shaqaysatiyo inaad markaa xoog ugu shaqaysiyo inaad aayar ugu shaqaysa iyo inaad wax ku heshay inaad ku helin hadday ijaaro tahay sidaa lagaga kireeyey caqadkaana lagula heshiiyey maalin kasta waxaan kaaga kireeyey toban dollar baan kaaga kireeyey waxay noqonaysaa mid asaxaysay noqonaysaa laakiin hadday looga jeedo inoogu shaqeeyo faa'iide gaadhiga aan ka helno faa'iide cayiman markaa ma sheegan karo waxay noqonaysaa wixii inooga soo baxaa baynu nisbo u leenahay adna intaasaad yeelanaysaa boqolkiiba intaa adna boqolkiiba intaa yacni dalool iyo laba dalool ama rubuc iyo saddex dalool yacni siday doontaba ha noqotee waxay noqonaysaa muqdur nisbaa in lagu heshiiyo wixii faa'iide ka soo baxa hadday shuraaka noqoto hadday faa'iida ka soo baxdana faa'idada siday ku heshiiyeen bay u dhacaysaa ee nisbe ahayd haddaan faa'ida ka soo bixinna waxba markaa laguma laha laakiin baabul ijaaray mas'aladaa aa sheegteen ku ansaxi kartaa markaa ijaare hadday tahay oo ay noqonayso intaasaan kaaga kireeyey dhibi kuma sugna almuslimuuna calaa shuruudihim ilaa shartan axalla xaraaman aw xarama xalaalan marka wax dhibina kuma sugna hadday ijaaro tahay wallahu aclam
jazaaka allaahu khayran wa axsana ilayk su-aasha saddexaad kollay su-aalihii mucaamalaadka inoo soo horeeya wuxuu leey waxaanay qof ganacsada ah waxaan lacagta ka sii qaataa dahabshiil ama salaama bank iyada oo somalilan shilin ah kadibna waxaan ku soo celiyaa iyada oo doolar ah sheekh arrinkaasi ma sax baa
jawaabtu waxay tahay lacagta hadduu cid ka sii qaato ou kaga qaato nooc lacagaha markaa ka mid a ama somalilan ha noqoto ama riyaal ha noqoto ama dirham ha noqoto dabeedna hadhow nooc kale uu ku soo celinayo waxa gelaya taas baabu sarfi baa gelaya sarifkaa waa inaan hawada laga beddelin oo markuu ruuxu daynta qaatay waa inaan lagu qoron lacagta kale ee noocaase aan laga qaadanin intaasoo doollar baan kugu leeyahay oo ad iga qabtaa waa inaanu iska sii qoran waayo baabu sarfi bay noqonaysaayoo dollar iyo somalilan in laysku sarrifaayo labadaa lacagayow ayay noqonaysaa wax taqaabud la yidhaahdaana ma jiro marka mar hadday caynkaa tahay asixi mayso waxaase bannaan daynta marka hore in lagu qorto noocii lacagta uu qaatay in lagu qoro hadhow laakiin markuu bixinayo wuxuu ku bixin karaa noociina waa ku bixin karaa nooc kale oo lacag kale ana waa ku bixin karaa sida dollaroo kale laakiin sicirka markaa ay joogtaa lagu kala qaadanayaa ee ma aha maalintii aad iga qaadatay ayaan sicirku u sii qoranayaa intaas oo inay markaa tahay lacagtaas markaasay noqonaysaa sarfigu inuu dhacayo uu noqonayaa intaasaan kugu lahaayoo somalilan ah lacagta la yidhaahdo waxay ugu dhigantaa intaas oo dollar bay u dhigantaa intiioo dollar waa taas jumhuuru ahlilcilmi waxay leeyihin waa ansaxaysaa dhibina kuma sugna waxaana u deliila xadiiska ay soo wariyeen asxaabu sunan alarbaca iyo imaam axmed ay soo wariyeen oo ninbaa wuxuu nebiga ku yidhi yaa rasuula allaahi waxbaan iibsadaayoo mar diinaaraan ku iibiyaa dabeedna daraahin baan bixiyaa marna dirhamaan ku iibiyaa dabeedna danaaniir baan bixiyaa ka warran buu yidhi markaasaa nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam laa ba'sa wax dhibi kuma sugna idaa lam taftariqaa wa baynakumaa shay'un yacni waxa weeye haddii aydaan kala tegin iyadoo wax dhexdiinna markaa ay yaalliin oo bimacnaa qaan ay isku leediin haddaydaan kala tegin sicirka maalintaana ku kala qaadateen bisicri yowmiha yacni wax dhibi kuma sugna xadiiskaa culammada qaarkood waa ku weeyeen bacdu ahlicilmi oo sanadkiisa ka hadlayna waa jiraan jumhuuru ahlilcilmina waxay ku tageen muqtadaa haada alxadiis ayaa jumhuuru ahlilcilmi ay ku tageen marka waxaa weeye calaa kulli xaal haddaan sicirka hore loo sii beddelin ee marka la bixinaayo markaasuu la beddelo wax dhibi kuma sugna sicirka maalintaana lagu kala qaato wax dhibi kuma jiro wallahu aclam
jazaaka allahu khayr aljaza waxaan u malaynayaa su-aasha marar badanoo horena sheikha waa la weydiiyey halkan su-aasha saddexaa afraad waxa weeye qofka hagbadda ururiyaa wuxuu qaataa khidmad uu ka qaato hagbadda uu ururiyey ma bannaan tahay hagbad baa toban qof ku wada jiraan qof baa lacagta ka soo ururiya oo sagaalka qofka kale ka soo qaada isna wuu ku daraa khidmad buu ka goostaa khidmad bay u ogol yihiin sagaalkaa qofka kale deetiisana malaa wuu ka goosanne ma bannaan tahay mise ma bannaana waa siday u qoran tahay su-aasha calaa kulli xaal masaladaasi kolle ishkaal bay leedahay ishkaalkay leedahayna waxay tahay lacagtii isaga iyo cid kale ka dhaxaysay ayuu wuxuu ka qaadanayaa khidmad tiisiina waa ka qaadanayaa ta kalena waa ka qaadanaya khidmaddu way ka wada go'aysaa marka culammada qaarkood ta noocaasa waa diidayaan hagbadda lafteedana culamada qaar way ka hadleen laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen haddii shuruud faasida ay ka madhnaato hagbaddu oo shardi faasida aynay lahayn ee haddii ruuxu ka baxoo kale ama markaa wakhtiyadii dambe uu awoodi waayo lacagtii lagu ballamay bil walba in la bixiyo wixiisi in loo celinayo dayn ay tahay aan la odhanayn waxba malihid ama aan la odhanayn waxbaa lagaa goosanaya mar haddaad markaa soo dhammaystiri weydo wakhtiyadii aad wada bixin weyday shuruud faasida hadday ka madhnaato bacdu ahlicilmi waxay tilmaameen inaan wax dhibi ku sugnayn waana sida asheekhu alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin u fatwooday haddii hagbaddu ay ka madhnaato shardiyo faasida inaan wax dhibaatii ku sugnayn xoolahaa ka maqanna waxay noqonayaan inay dayn kaga maqan yihiin bay noqonayaan marka kalena waxay noqonaysaa markaa inuu qaatay dayn qaatay bay noqonaysaa hadduu isagu ugu dambeeyana waxay noqonaysaa dayntii ka maqnayduubaa u soo noqotay yacni wax dhibi oo markaa kale oo ku jiraa ma jiro wallahu aclam jazaaka allahu khayr aljaza su-aasha kale kolley anigu su-aalaha sida loo soo qoray umadda sheekhu u weydiinayaa arrinta muraabaxada la yidhaahdo waxaad naga jaahil saartaa arrinta muraabaxada iyo shuruudaha looga baahan yahay se maxay ku kala duwan yihiin muraabaxada iyo kii daynta la deymiyey kii qaatay maxay ku kala duwan yihiin shuruudaha looga baahan yahay naga jaahil saar
jawaabtu waxay tahay mas'alada muraabaxadu kollay waa hadal badatay sababtuna waxay tahay waa masale cusub oo aan sidaa u jiri jirin waagii hore muraabaxadii culammadu sheegi jirtay waagii hore iyo tan hadda wakhtigan jirta farqa u dhexeeya tan culammada qaarkood waxay ku tilmaamaan alaamir bishiraa wax la yidhaahdo marka waa suuro cusub oo kollay casrigan aad loo isticmaalo siyaalo badanoo dadka qaarkood ay sameeyaanna waxaa ku jira qalad baa ku jira oo sax ma ah asalka muraabaxadu shuruuddeedu markay dhammaystiran tahay mid bannaan bay ahayd laakiin waxyaalaha markaa kalea la dhex geliyeyoo aan markaa muraabaxadii hadda aynay ku asaxayn oo muraabaxa lagu magacaabay waxyaalaha loo shardinaya muraabaxadii waxaa ka mid a muraabaxadu asal ahaan aan fasireen waxa weeye waa in la yidhaha shaygaasi wuxuu kugu joogo ayaan waxaan ku macaashayaa muqdirka intaa leeg ama toban baan kuu dul saarayaa ama boqolkiiba toban baan kuu macaashayaa ama boqolkiiba shan baan kuu macaashayaa muraabaxa waa mufaacala min arribxi ribxi waa macaash intuu kugu joogaan wax kuu macaashaya weeye waxaa lagu macaashayo waa inay tahay muqdir mucayan ah waxyaalaha loo shardinayo waxaa ka mida kow waa inuu yahay sicirka waxaani leeyahay marka hore mid la garanayo macluuma ee hadduu sicirku markii hore joogay aan la garanaynin dee ma ansaxayo waayo jahaalaa soo gelis mar labaadka waxa loo macaashayo waa inuu yahay wax isaguna macluum oo la garanayo waa inuu yahay sicirkii asalka waa la garanaya qadarka macaashka ee loogu siyaadinayana waa in la garanayaa macluum yahay waxaa kaloo loo shardinayaa kan waxa weeye muraabaxada isaga loo macaashayaa waa inuu yahay mid waxaan mulkiyo waxaan le markuu iibinayo ila waa bayc baycana qofku markuu wax iibinayo waa inuu ama maalik u yahay ama inuu markaa waa inuu u haystaa wakaalad ama idni ee haddaanu markaa maalikna u ahayn oo isagu mulkiyin wakaalad ama idnina u haysanin inuu iibiyo dee ma iibin karo marka waa inuu waxaasi yahay wax uu isagu mulkiyaayo waa inuu yahay oo isagu leeyahay waxaa kaloo loo shardinayaa waa in waxaas yihiin waxa markaa qabdi sharciya uu qabdistay oo gacantiisa ku jira waa inuu yahay ila waa dhici kartaa shaygii intuu mulkiyo inaanu qabdin ilaaba ilaa waa inay cayntu maqbuuda noqotaa oo gacantiisa soo gashaa markanuu iibinayo waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxau yidhi ida ishtarayta shay'an falaa tabichu xataa taqbidah haddaad shay iibsato ha iibinnin ilaa aad qabdi ku samayso adigu aad waxaan qabsato qabdiga culammadu waxay yidhaahdeen waxay ku kala duwan tahay ashyaaday ku kala duwantaho curfigaa loo egaa hadday tahay shaygu hanti maguuraan oo kale qabdi waxa u ah waa in wax alla wixii ruuxaa ka yaallay uu ka madhnaysiyaa kala baxaa oo wixiisi ka qaataa ruuxanna ku wareejiyaayo takhliyadii markuu sameeyo wixii ka khaali yeelo wax alla wixii isaga xaggiisa kaga jiray marka dambena uu ku wareejiyaa mulkiyaddiisii iyo dee furayaasheediiba usaa ugu wareejiyaa markaase waxay noqonaysaa qabdi baa dhacay hadday tahay wax manquulaadoo la naqliyo ashyaadii waxay u qaybsamaan hanti maguuraan ah ama wax manquuloo la rarayo oo la naqlin karo wixii la naqlin kara ee manquulaad yagu ah waxa qabdi u ah inuu wixii qaato oo kaxaysto hadday xoolo nool yihiinna kaxaysto dee xeryadiisii iyo dhulkiisii geysto hadday yihiin markaa raashin ay yihiinna ay u rarto meel isaga u khaasa markaa u dhigto inuu yidhaahdo shaygii aan iibsaday iyadoo meeshii aan ku iibsaday lafteedii uu yaallo war hebel sii oo ku wareeji dee qabdima dhicin qofkan kale ee markaa muraabixa ah ee u macaashay ayuu markaa ka qabdisanayo oo ruuxii markaa qabdi ka samaynaya marka toos waxay u martay intay ruuxa ka soo guurtay hore ee laga iibsaday ayaa kii labaad gacantii labaad mabay soo gelina gacantii saddexaad bay u tallowda ta noocaasoo kale ma ansaxayso oo qabdi ma dhicin ida ishtarayta shay'an falaa tabichu xataa taqbida waa kaa xadiisku sheegaya xadiis kale wuxuu sheegayaa xataa yaxuusaha atujaaru ilaa rixaalihi yacnii cuntada ha iibinina ilaa tujaartu markaa ay u yacni markaa ku koobaan yacnii guryahoodiiyo meelahooda u khaaska ay ku koobaan xadiis kalea saa sheegaya marka waxaa la rabaa in la naqliyo isagii meel u khaasa waa inuu u naqlistaa haddaanu naqligaa samayn oo aanu sidaa ku samayn waxay noqonaysaa muraabaxo ku asixi mayso muraabaxo kuma asaxayso waxyaalaha ka imanayana waxaa ka mid a waa in damaanku fuulayaa oo ruuxan damaankiisa waxan uu galay haddaanu damaankiisa gelin dee inuu ka macaashaa uma bannaana nebigu wuxuu ihi sala allahu alayh wasalam laa yaxillu salafun wa bayc walaa shartaani fii baycin walaa ribxu maa lam yudman walaa baycu maa laysa cindah yacni wuxuu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam inta dambaa muraadkeennu yahay wax aan damaanka ruuxa gelin inuu ka macaashaa yacni uma xalaal ahaa oo uma bannaana haddii shaygii ceebi ku soo baxdo yaa ceebtaa qaandhabaya haddaanu ruuxani qabdinba dee isaguma qaandhabaya ruuxii horaa la odhanaya waa qaandhabaya marka idan muxuu uga macaashaya walaa ribxu maa lam yudman waxaan damaankiisaba gelin iminka shaygii hadduu maciib noqdo uu yidhaahdo ninka ku soo noqdo uu yidhaahdo war nin waxaad iga iibisay ee aan muraabaxada kaaga iibsaday waxay yihiin wax ceeb leh ceebtiima wuxuu odhanayaa markaysagaa dee kanbaa inaga iibiyo ee ceebta markaa waxaweyaan ka garbax oo ama arshigii ceebta celi ama wixii la noqo dee hadduu mar sidaa odhanaya aanu odhanayn marka waxa weeye anaa markaa sidan tawalliyaya aanu odhanaynin ee uu kii odhanayo kan baa markaa waxaweye inaga iibiyey odhanaya marka kala xidhiidh ceebta wixii ceeb le kaa waxay noqonaysaa damaankiisaba waxani kuma jiro walaa ribxu maa lam yudman mar hadday caynkaa tahay dee ma asaxayso waa inuu wixii naqlistaa damaankiisa waa inay galaan hadhow haddii wax ku yimaado isaga waa in lagula soo noqdaa waa inaan odhan kii kula noqo marka qabdi waa inuu waxani markaa u noqdaa cayn maqbuuda oo waxaan mulkiyo mulki taam ah oo uu qabdistay waa inay markaa saas yadaa tahay waa in marka aynay ahayn markuu shaygan ruuxu muraabaxada ku qaadanayo xeelad markaa looga jeedo uun lacag looga jeedo waa inaanay ahayn ee aanu caynta iyo shaygaba doonayn dadka qaarkood waxaa dhacdaa iyagoo aan markaa doonaynba markaa alaabtan uu leeyahay ii iibi iyo gaadhigan uu leeyahay ii iibi ayaa waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo lacag sideediya lagu siin maayo ee si lacag laguu siiyo waxaad samaysaa shaygan ii iibi dheh markaasaa qaarkood xataa waxay sameeyeen inay ruux markaa ama saaxiibkooda ama wax la mida ay yidhaahdaan war ninu lacag baan doonaya inaan amaahdee dee gaadhigaagaan doonayaa markaa idhaaho ii iibiya dee hadhowna markaa waxa weye adna waxaan ku siinaya dee dillaal baan ku siinayaa lacagtana waad ii celinaysaa dee marka waxa weeye sidaasaan samaynaynaa waa taxaayul xeelad weeye yacni tan noocaasi kuma asaxayso xataa culamada qaarkood waxay yidhaahdeen ruuxan markaa doonaya muraabaxa waxan in loogu iibiyo iyo ruuxan kale waxa laga iibinaya calaaqa horeo ka dhaxaysiiyo heshiis ka dhexeeya waa inaanu jirin musaawamada iyo gorgortanka iyo waxaas oo dhan ciddan markaa waxaa weeye le markaa anaa muraabax ahaan kaaga iibinaya waa inay soo samaysaa waa inay noqon markaa waxaweye muuqaal markaa lacagta un bes inuu bixiyey ila dadka qaarkood waxay sameeyaan intuu markaa wixii oo dhan isagu soo dhammaysto ayaa waxaweeye muuqaalka imisaa ku heshiisay intaa lacagtii waa taa alaabtana ninkaasi ta noocaasi ma bannaana waxay noqonaysaa un waxaweye lacagta bes inuu bixiyey marka waxay noqonaysaa lacagtii ou lacag dul saaray laakiin intuu shay soo iibsaday inuu sii iibiyo ka sii macaashay ma noqonayso masalada muraabaxada lagu bannaynayaana waa masalo markaa waxa weeye bay xaqiiqiya ayuu shaygan soo iibsaday dabeedna markaa waa sii iibiyey labada bayc mid waliba markaa kale mustaqil buu ka yahay ta kale ballanka markaa shayga ruuxa loo qaaday oo uu leeyahay markaa muraabaxahaan baan kaaga iibsanaya waa inaan ilzaam ku jirin ee sida saxiixa haddii ilzaam ku jiro oo la odhanaayo marba haddii waxa weeye markaa adigu tidhi markii hore heshiiska igula gashay waan kaa iibsanayaa kama bixi kartid ee waad ku khasban tahay oo ilzaam lagu sameeyo isagana wuxuu noqonayaa xaaraan markaa suurada saxda noqonaysaa waxay noqonaysaa shaygii in la soo iibiyo oo isagoo gacantii maaliga ku jira uu muraabaxa ahaan ciddan markaa uga iibiyo oo uu yidhaahdo markaa waxabay intaasaan ku macaashaya ama intaa i macaash yacni sidaa uu yidhahdo haddii ballan hore wuu usii qaaday markaa inuu shaygaa u soo iibinayo waa inaan lagu ilzaamin oo lagu khasbin ilaaba ilaa inuu iibsaday hadhow waa inuu khiyaar yeeshaa albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa waayo wacdigani laazim ma aha culammadu waxay alwacdu laa yalzam ballanqaad mar hadday tahay ballanqaadku laazim noqon maayo mid laazima oo khasab ku ah ruuxa noqon maayo caqdigii dhabta ahaabaabaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa labadii wax kala iibsanayey khiyaar bay ku sugan yihiin intaynay kala tegin fa in sadaqaa wa bayana burika lahumaa fii baycihimaa yacnii haddii waxa weeye markaa ay run sheegaan oo caddeeyaan ceebaha shaygani leeyahay waa loo barakeeyaa hadday markaa been sheegaan oo qariyaanna barakadii baycooda laga tirtiraa laga baabi'iyaa marka saas aawadeed waa in marka waxa weeye waxyaalahaas oo dhan marka waxa laga ilaaliyaa oo ay noqotaa mid saalim ka ah waa inay noqotaa haddii saalim ashyaada aynu sheegnay ay ka noqoto waxay noqonaysaa mid bannaan bay noqonaysaa laakiin haddii kale waxay noqonaysaa inaanay bannaanayn xataa dadka qaarkood waxa dhacday sida la sheegay inuu waxa weeye ruuxii uu markaa loo la yidhi waa lagaaga iibiyey inuu yidhahdo warniyow ii lacagee qaarkeed ama dhammaanteedba markaysagaa naqad isii in dilaala gooso oo markaysaga adigu naqadkaan doonayaaye waxaan dooni maayo ama ma wada doonaye yacnii in ii lacageeyo lacagtii ii celi weliba markaa khidmadna qaado dee ta noocaasoo kaliya waxay noqonaysaa yacni waxa weeye ciinadii baa soo gelaysa idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar xadiisku waa kii ku soo arooray marka suwarka noocaasee xeeladuhu ku jiraan aad iyo aad waa in la ysaga jiraa waxyaalo badan oo markaa maxaadiira saas iyadaa u soo gelaysa wallahu aclam
jazaaka allaahu khayra aljaza su-aasha labaad ee su-aasha raacsani waxay tahay gabadh baa waxay u shaqaysaa nin gaala xilliyada kale way u diyaarisaa laakiin ramadaanka wuxuu ka doonayaa saddexdii wakhtiba inay cuntadii u diyaariso wax dembi ma ugu jiraa
jawaabtu waxay tahay waxyaalaha muslimiinta ka xaaraanta ahi gaaladana xaaraan bay ka yihiin culammadu mas'ale ahaan waxay isweydiiyaan furuucda shareecada gaaladu mukallaf ma ku yihiinoo ma lagula khitaabayaa mise lagulama khitaabaya waa la isla ogolaya wixii usuusha shareecada iimaanka ilaahay la rumaynaayo arkaanuliimaanka shahaadataynka in gaaladii lagula khitaabaayo waa ay mukallaf ku yihiinoo la amraayo waa la ysku waafaqsan yahay laakiin furuucdii shareecada sida salaadii iyo zakadii iyo soonkii iyo xajkii iyo furuucda shareecada ee muxaramaadka ah sida zinadu inay xaaraan tahay dulmigu xaaraan yahay ribadu xaaraan tahay beentu xaaraan tahay iyo wixii la mid a khamrigu inuu xaaraan yahay kullu daalika gaaladii ma lagula khitaabaya mise lagulama khitaabaya bacdi culammada ka mid ah waxay yidhahdeen lagulama khitaabayo gaalada oo gaaladu marka hore inay islaamaan baa la amrayaaye awaamirta shareecada ee farciga ah iyo muxaramaadka shareecada ee furuucda ah mid lagula khitaabayo ma laakiin qowlka saxiixa ah ee qawiga ah ee jumhuuru ahlilcilmi ay ku tageen adilladuna ku tusinaysaa waa in gaalada lagula khitaabaayo furuucda shareecada sida usuushaba loogula khitaabayo ayaa furuucda shareecadana lagula khitaabaya sidaas aawadeed baa waxyaalihii muxaramaadka ay la yimaadeen oo dhan aakhiro loogu ciqaabaya waajibaadkii ay ka tageen oo dhanna aakhiro loogu ciqaabaya maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusalliin walam nakun nutcimu almiskiin wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wa kunnaa nukadibu biyowmi iddiin naarta saqare gaaladii ku jirtay marka la weydiiyo la yidhaahdo maxaa saqare idin geliyey waxay odhanayaan waxaana geliyey lam nakun min almusalliin kuwa tukada kamaanu mid ahayn idan salaad la'aantii waa lagu ciqaabaya kuwa masaakiinta quudiyana maannu ahayn sakadii ay ka tageen waa lagu ciqaabaya wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin dembiyada cidda dabaalataanu la dabbaalan jirray muxaramaadkii ay ku dhici jireenna waa lagu ciqaabaya wa kunnaa nukadibu biyowmi iddiin maalinta abaalmarintaoo qiyaamadaana waa beenin jirray bay yidhahdeen kumay kaaftoomin asabab alakbar sababtii weynaanshaha badnayd oo ah inay qiyaamada beenin jireen ee waxay tilmaameen waajibaadkii shareecada salaadda iyo itcaamkuba ka mid yihiin iyo muxaramaadkii shareecadaee kale furuucda ahaa wa kunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin iyaga laftoodana in markaa lagu ciqaaba marka maadaama gaaladii lagula khitaabaayo furuucda shareecada sida saxiixa ah sida usuushaba loogula khitaabayo shay xaaraana inay gaalkii u khidmaysaa ma bannaana oo khamri inay u diyaarisaa uma bannaana waayo khamrigu waa xaaraan khansiir inay u karisaa uma bannaana waayo khansiirku waa xaaraan siduu muslimiinta xaaraan uga yahu gaaladana xaaraan uga yahay maalintii ramadaan inay cunto markaa u diyaariso cunto siisaa uma bannaana waayo wa icaana cala alismi waa dembi ay ku caawinayso allahna wuxuu uhi walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan ha isku caawininoo ha isku kaalmaynina dembiga iyo xadgudubka waana dembi waana taa laynoo sheegay in wax alla wixii dembi ay la yimaadeen in lagu ciqaabaayo marka in lagu caawiyo ruuxi ka qayb qaataa saasaynay ugu bannaanayn wallahu aclam jazaaka allahu khayr aljaza wa axsana ilayk su-aasha kale waxay tilmaamaysaa masaajidada in wax lagu mehersadaa ma bannaan tahay oo laga dhigo halkii dadku ay ku mehersanayeen wakhtigan dambe waxaa soo kororhay in masaajidada lagu meheriyo meherku ka dhaco marka arrintaasi ma bannaan tahay ayaa su-aasha
masjidka in gabadh lagu meheriyo muslimad ah nin muslima loogu meheriyaa shuruuddii nikaaxuna dhammaystiran yahay wax dhibi kuma sugna haddii mukhaalafo sharciga ay ka maran tahay waxaa dhici karta dadka qaarkood waxyaale mukhaalafaada inay la yimaadaan wakhtiyadaas masjidkana mukhaalafaadka iyo waxyaalaha dembiga waa in laga ilaaliyaa marka shaygii muxaram ah hadduu ka maran yahay laa xaraja fii daalik wax dhibi kuma sugna wallahu aclam jazaaka allahu khayr aljaza wa axsana ilayk su-aasha kale waxay tilmaamaysaa magaca cabdirashiid ma lala bixi karaa mise ka mid yahay magaca rashiid magacyada ilaahay
ismiga alrashiid asmaa'ullaahi alxusnaa inuu ka mid yahay culammada qaarkood waa sheegeen laakiin waxay u cuskadeen xadiiska riwaayada tirmidi ee tirinaya asmaa'ullaahi alxusnaa xadiiska saxiixaynku wuxuu sheegayaa ina lilaahi tiscatan wa tisciina asman mi'atan ilaa waaxidan man axsaaha dakhala aljanna bukhaari iyo muslim baa soo weriyey laakiin labada saxiix midnaba kuma sugnaa tirinta asmaadaa la tirinaa imaamu tirmidi waghayruhu ayaa siyaadiyey asmaada sagaal iyo sagaashankee la tirinay culammada muxadisiinta badankoodu waxay tilmaameen riwaayadaa tirmidiya asmaada tirinaysa sagaal iyo sagaashanka ah inaynay saxiixo ahayn ee daciifo tahay bay jumhuurulmuxadisiin tilmaameen bal culammada qaarkood waxay yidhaahdeen culammada muxadisiintu waaba ku itifaaqsanyay riwaayadaasi inay daciifo tahay qaar baa itifaaq soo naqliyey calaa kulli xaal itifaaqaasi haddaanu sax noqon waxay noqonaysaa inay jumhuurka culammadu qabaan inay daciifo tahay riwaayadaas asbaabahay u daciifada u tahayna waxaa ka mida ibdiraaq waxaa ka mida idraaj waxaa ka mida weliid ibnu muslim oo sanadka ku jira oo tadliis sameeye tadliisu taswiya oo cancaneeyey saddex sababood oo saddexduba daciifinayaan ayaa ku sugan xadiiskaa mooye wax kalena looma hayo in asmaa'ullaahi alxusnaa uu ka mid yahay alrashiid laa filqur'aan baynay ku soo aroorin walaa fil axaadiis baynay ku soo aroorin halkaa xadiis baa loo hayey halkii xadiisna wuxuu noqday daciif sidaas daraaddeed asmaa'ullaahi alxusnaa inaanu ka mid ahayn baa sax ah siday ahlucilmigu tilmaameen asmaa'ullaahi alxusnaa waxaa loo shardinayaa inay tawqiifiya taho nas loo hayo oo ama aayad qur'aana ama xadiis nebi in loo hayo ilaahay isaga ayaa og asmaada laa'iqa u ah isaga ayaana og asmaadu isku magacaabay asmaadiisana ilaahay dhammaan waa isku magacaabay asmaa'ullahi alxusnaa isagaa isku magacaabay ee asmaa khalqigu ay u bixiyeen loogama jeedo as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsak wasfigaa asmaadoo dhan baa ka siman bay culammadu yidhahdeen samayta bihi nafsak marka asmaa'ullahi waa tawqiifiya maadaamay sidaas yadaa tahay waxay noqonaysaa in nas haddaan loo haynin inaan ilaahay lagu magacaabin wa calaa haadaa cabdurashiid waa inaan lala bixin haddii la doono rashiid waa loo bixin karaa ruuxa waayo ism ilaahay mar haddaanu ahayn waa lagu magacaabi karaa haddii ismun mucabbadun lilaahi la doonayana waa in cabdulxakiim ama cabduljabbaar ama cabdulcaliim ama cabduraxiim ama cabduraxmaan ama cabdullah iyo asmaada la midka ah waa in marka cabdiga loo idaafeeyaa oo saas iyada alla sameeyaa wallahu aclam jazaaka allahu khayr aljaza su-aasha kale waxay tilmaamaysaa tusbaxa ama alaab yaryaroo markan dambe soo baxday oo farta la gashado oo dhag dhag dhag laga siiyo oo tirinaysa tasbiixda ma loo adeegsan karaa oo shay lagu wardiyayo adkaarta lagu gudanayo ma tahay maxay shareecadu ka qabtaa
jawaabtu waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam faraha caaradooda ayuu ku tirin jiray tasbiixda markuu tasbiixsanaa kaana yacqidu tasbiixa biyamiini qowl ahaanna nebigu wuxuu amray sala allahu alayh wasalam in faraha caaradooda laga tirsado oo waxau uhi wacqudna bilanaamili fainahunna mas'uulaatun wa mustandaqaat sida xadiiskii sunanku ku soo arooray waana haabit alanaamil waa jamcu unmula unmula waxaa la yidhaahdaa atraafu alasaabic waa faraha caaradooda bacdu alfuqahaa oo ku fasiray waa jiraan xubnaha faraha laakiin culammada luqadu waxay u badan yihiin in badiba ay ku fasirayaan in looga jeedo atraafa alasaabic faraha caaradooda in laga tilmaamo marka wacqudna bilanaamil dumar isagoo la hadlaya nebigu sala allahu alayh wasalam ayuu wuxuu amray dikrigii inay la yimaadaan wuxuu ihi dikrigaa tasbiixda iyo tahliisha ah waxaa ku gunudaan faraha caaradooda fa innahunna mas'uulaatun wa mustandaqaat waayo faraha waa la weydiinayaa waa la su'aalayaa waana laga hadlinayaa marka way markhaati kacayaan sunnadii qawliga ahaa iyo sunnadii ficliga ahayd mid walba waxay sheegaysaa in faraha lagu tasbiixsado waa sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam faa'iido kalena waa ku sugan tahoo in aakhiro la weydiinayay sheegayaan ilaahay ow intaasoo goor buu igu tasbiixsaday intaasoo goor buu igu taxmiidsaday intaasoo goor buu igu takbiirsaday intaasoo goor buu allahu akbar igu yidhi intaasoo goor buu igu tiriyey marka laa ilaaha ila allah marka sidaas inay u sheegayaan oo u markhaati kacayaan ruuxii oo la su'aalaayoy sidaa u jawaabayaan ayaa xadiiska abuu daawuud kuna sheegaya labadaa xadiis aynu sheegnay labaduba waa sugaya waxaa jira haddaba bacdulfuqahaa baa waxay yidhaahdeen quruurax iyo wixii la macnaa waa lagu tirsan karaa iyadu waa jaa'is sunnihii taas ha ahaato laakiin tan kalena waa iska mubaaxoo way iska bannaantay fuqahada qaarkood yidhahdeen inay bannaan tahay waxay u deliishadeen xadiiskii juwayriya in nebigu sala allahu alayh wasalam soo maray iyadoo quruurux ku tirsanaysa dabeedna nebigu sala allahu alayh wasalam aanu ku inkirin uuna yidhi adiga dabadaa waxaan idhi afar kelmadoodoo waxaad maantoo dhan lahayd haddii loo miisaami lahaa ka miisaan badan lahayd ama la miisaan noqon lahayd xadiiska asalkiisu wuxuu ku sugan yahay bukhaari iyo muslim ayuu ku sugan yahay riwaayada sheegaysa quruuraxa inay ku tirsan jirtay juwayriya bukhaari iyo muslim kuma sugnaa ee waa ziyaado tirmidi iyo khayrkii ay soo wariyeen siyaadadaasi labada saxiix midnaba kuma jirto saas aawadeed bay culammadu isku khilaafeen siyaadadaasi miday sugantaho ma xasana mise siyaadadaasi waa daciifo alimaamu tirmidi waxau yidhi waa xasan oo inay xasano tahay buu ku tegey culammaduna imaamu tirmidi waxay ku sheegaan nowcan maa shay tasaahulay ku sheegaan xagga taxsiinka iyo tasxiixa wakhtiyada qaarkood saas aawoodee hadday culammada muxadisiinta qaarkood ay markaa khilaafaan tasaahulka ku jira daraaddeed yacnii qowlkiisa waxaa laga qadimaya culammada kale oo xadiis uu soo wariyey ninkii la odhan jiray nin markaa waxa weeye culammada qaarkood ay ku sheegeen kadaab inuu yahay ayuu xadiiskiisa saxiixiyey culamada qaarkoodna waxay ninkaa ka yidhaahdeen sida imaamu shaafici iyo abu daawuud midna wuxuu yidhi waa kadaab midna wuxuu ka yidhi waa ruknun min arkaani alkadib waa tiir ka mida tiirarka beenta midna wuxuu yidhi waa beenawaas imaamu shaafici iyo abu daawuud baa kala odhanaya xadiiska ninkaasi soo wariya imaamu tirmidi tasxiixiyey oo yidhi waa saxiix saas aawadeed bay culammada qaarkood yidhaahdeen markuu wax saxiixiyo ama taxsiiniyo haddii lagu khilaafo waa layska hubsadaa marka calaa haada riwaayada noocaasa ayay culammada qaarkood u cuskanayaan aahaar laga soo wariyey saxaabada qaarkoodna waa jirtaa oo sheegaysaa inay ku tasbiixsan jireen yacnii khayd ay ku gureen yacnii sidan tusbaxoo kale wax ah yacnii kuul fara badan ay saa ugu gureen inay ku tasbiixsan jireen laakiin culammada qaarkood waxay sheegeen kulla daalika inaan waxba ka asixin riwaayadaasna ay daciifo tahay tirmidi soo wariyey riwaayaadka kale ee sheegaya inay saxaabadu ay ku tasbiixsan jireen dun ay markaa wax ku taxeen ama markaa waxa weeye ay kuul ku taxeen inay ku tasbiixsan jireen sheegaya waxba kama ansixin saas aawadeed saaxibu nayl awtaar aahaarta uu soo aroorinayo ha ku kadsoomin a-sheikhulalbaani waxa uu taxqiijiyo fii bacdi rasaa'ilihi ku sheegay inaan aahaartaa wax ka ansaxayba inay jirin dhammaantood ay wada daciifo tahay marka maadaamay sidaas yadaa tahay qowlka saxiixi wuxuu yahay inaan tusbaxa iyo wixii la macna a tusbaxa ee wax lagu tirsinayo ama tacdaadkan cusub ee hadda la soo saara ee farta la gashanaya ha ahaado ee marba saa loo taabanayo ama quruurux la tirinaya ha ahaado ama marka waxa weeye mid dun lagu taxay oo markaa laga tirinaya ha noqoto in waxa weeye dhammaan la yska dhaafo sida sunnada nebiga ah sala allahu calayh wasallam lala yimaado oo faraha lagu tiriyo lagu tasbiixsado sida waxa weeye markaa khayrku ku jiraa saas yadaa weeye sidaa kalena marka waa in la yska daayaa waayo sunnadii nebiga sala allahu calayh wasallam qowligiiyo ficliga labadaba ahayd way khilaafsan tahay mar hadday khilaafu sunna tahay ha laga tago sida sunnada nebiga sala allahu alayh wasallam ha la raaco waalkhayru kulluhu fi litibaac laa fi libtidaac wallahu aclam jazaaka allahu khayr aljazaa su-aashani waxay tilmaamaysaa waa gabadha haddaan la tago oo la baxsado laakiin aan reerkii fariin u soo diro oo laysiiyo lay meheriyo masaxbaa
su-aasha ku saabsan gabadhii inuu ninku la tago oo la baxsado oo dabeedna reerkii cid loo soo diro oo reerkii markaa ay meheriyaanoo weligeedii uu meheriyo ama wakaalad saxiixa ah cid uu u wakiisho uu yidhaahdo hebel baa iga wakiila haydiin meheriyo wakaalad saxiixa u wakiisho meherinta inantaa uu meherinayo waxay noqonaysaa inuu meherkaasi asax ayuu noqonaya yasix laakiin dembi bay la yimaadeen dembigaasi waxa uu ahaa dembiga gabadhan uu la baxsaday ee uu la safray ee maxram aanu la socon oo uu la khaali noqday wakhtiyada qaarkood isagoo keliya ayaa raacaya markaasaa waxa dhacday qaarkood inay belo sameeyeenba intaynay meelba gaadhin mid baa wuxuu yidhi inan baa lala baxsada inantii markaa lala baxsada anigiiyo hooyadeed baa raadinay buui cabbaar markay socdaynba meel ay galgasheen baanu aragnay buui dee la ba'sayey maxaad ka daba joogtaa baan ku idhi buui yaa waxaa laakiin taa igala la yaab badnaa wadaad u doodaayey iminka ma noolo oo hadda markaa rabbigii buu la kulmaye wuxuu idhi waxaan ku odhan jiray marka ay dadka qaarkood ay la tagaan war haddii dani kugu qabsato haatan horeha ugu marina meelahaasu ka wax ku daadaadi war hadda ka warram bal wadaadka saa ku odhanaya ka warram soo khatar maa marka waa arrin fitna ah arrin khatara weeye maa khalaa rajulun bimra'atin ilaa kaana ashaytaanu saalisahumaa nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasallam nin gabadh lama khaali noqdo oo lama keli noqdo inuu shaytaanku ku saddex yahay mooyaane marka khalwadaa gabadha uu la khaaliga noqday ee uu la safray ee uu ka haystay yacni waxa weeye dembi baa ku jira waana fitno waana arrin aan bannaanayn laakiin umuurahaasi waxay ka dhaceen caqdiga laftiisa kumay dhicin yacnii jihada nahyiga iyo jihada markaa ibaaxadu way kala infikaaki karaan oo way kala bixi karaan labada jiho mar hadday caynkaa tahay waxay noqonaysaa yasixu maca alismi haddii shuruuddii nikaaxu dhammaystirmo waa asaxayaa laakiin dembi la jirkiibuu asaxayaa marka dadka waa in looga digaa dembigaas waa layaha dariiq saxa mara khayr yacni markaad doonaysaan inaad guri aasaastaan war macsi iyo dembi ha ku aasaasinoo ha ku bilaabine waxaa ku bilaawdaan dariiq wanaagsan ku bilaaba oo dhibaatadaa ka maran sidaas yadaa markaa dadka kula taliya jazaaka allahu khayr aljazaa su-aashan waxay tilmaamaysaa hal yushtarad shuruud takfiiri man saba allaha warasuulahu istahza'a shayan min diin illah shuruuddaa markaa takfiirka ma ka mid noqonaysaa qofka ilaahay caaya ama rasuulka ama shay diinta ah ku dheeldheela
jawaabtu waxay tahay cayda ilaahay iyo rasuulkiisa la caayo sala allahu calayh wasalam iyo diinta islaamka la caayo ama lagu dheeldheelo wixii cayd sariixa ah oo caydnimo ku cad ruux ka jaahil noqon karo oo la odhan karo ma garanaayo inay xaaraan tahay ma jiro laakiin ashyaada qaarkoodoo khafiya baa jiri kartaa oo dadka qaarkood ay ka jaahil noqon karaan inay cayd tahay waayo cayda daabit bay leedahoo loo eegaa daabitka loo eego culammadu waxay tilmaameen curfiga ayaa loo celinaya alcurfu muxakam kullu maa caddahu nnaasu sabban yakuunu sabban qaacidadiisu waa kaa dadku waxaa cayma ku tirinayaan mise ku tirin maayaan hadda shay isagu muxaqaqoo dhaba ah ayaa waxaa dhici karta siiqada iyo sida uu soo baxay in la yidhahdo waa cayd yaa waxaa loo eegayaa shaygan curfi ahaan ma loo qaadan karaa inuu cay yahay mise waxba looma qaadan karo nin madow waa nin madow imka hadduu ruux ku yidhaahdo wuxuu u jeedaa macnaha wuxuu u dhacayaa hadalku cay ayuu u dhacayaa marka curfiga ayaa loo eegayaa shaygii laakiin caynimadiisu sariix taha oo dadku ay garanayaan inay cay tahay jahli ma geli karo laakiin acdaar kaleoo geli kartaa waa jirtaa ikraah qofka lagu dirqiyaa kufrigii waa kaga baaqan karaa man kafara biillaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaani walaakin man sharaxa bilkufri sadran facalayhim ghadabun min allahi walahum cadaabun cadiim marka ikrah waa geli karaayo cudurdaar buu u noqon karaa sidii cammaarba loogu dirqinayey sabbi uu rasuulka wax ka sheegoo dhaleeceeyo shuruuddii ikraahun waa inay dhammaystiran tahay qalbiguna waa inuu iimaankii ku xasilloon yihi shardiyadii ikraahuna dhan yihi cudri kale waa geli karaayo shuruuddii takliifka in loo eego alcaqlu waalbuluuq inuu qaangaadh yahay hadduu sabi yahay eray sabiyaba ha ku hadlee dee ku gaaloobi maayo waayo rufica alqalamu can alaaa can ilmajnuuni xataa yacqila wa can ilsabiyi xataa yaxtali kii waallaa kuma gaaloobayo sabiba ha la yimaadee shuruudaha kale loo shardinaya waxaa ka mid a waa inuu hadalkani wuxuu u qasday waa inuu yahay ee hadduu sabqulisaanoo kale uga dhacay ama cadhoo kale ka haalib noqotay oo wuxuu ku hadlayaba aanu garanaynoo is ogayn laa yadri maa yaquul dabeedna la yidhahdo saa iyo saasaa kaa soo baxday uu leeyahay anigu ma ogeyn war mala ma odhan maya waa tidhi yaa tan noocaasoo kale waxay noqonaysaa cudurdaar marka acdaaraha noocaasi waa gelayaan waa loo eegayaa oo lama odhanaayo ku kastoo eray kufriya ama gaalnimo ah ku hadlay ama arrin caayi ah ku hadlay uu rasuulka caayayo ama ilaahay caayayo ilmo sabiya ha ahaado ha waallaado yacni markaa ha noqdo maqluubun calaa caqli ha noqdo midaan waxba kala garanayn khata ha u soo baxdo mid waliba waa ku gaaloobaya lama odhanayo mid weliba waa ku gaaloobayaa la odhan maayo ee acdaaraha noocaasa waa loo eegayaa laakiin shaygii sabbiga ah ee cayda ahaa ee la garanaya inay cay tahay ruux odhanaya in la caayaa inay xaaraan tahay ma ogayn ilaahay iyo rasuulkiisa in la caayaa inay xaaraan tahay ma ogayn yacni sheegashadaa mid laga aqbalayaa ma jiro waayo ruux kastoo muslima inay waajib ku tahay inuu ilaahay iyo rasuulkiisa iyo kitaabka ilaahay iyo diinta islaamka iyo malaa'igta inuu ixtiraamo oo u weyneeyo oo u qadariyo oo cay aanu ku sheeginoo ku odhanin inay waajib ku tahay ruux waliba waa garanayaa markuu ictiqaadiyey diinta islaamka u rumeeyey ayaa taasi laasim ku noqotay miduu ka jaahil noqon kara ma aha wallahu aclam
جزاك الله خير الجزاء سؤاشا كلوحة المامسة ما الفرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق صلاة برقنتا هي صلاة قرح صوبحا محا فرقها ودحية
jawaabtu waxay tahay siday kollay culamo badani maraan waa inay isku mid yihiin oo salaatu shuruuq looga jeedo uun salaatuduxii laga tilmaamayo waxaana laga soo naqliyaa cabdullaahi ibnu cabbaas laftiisa inuu markaa ishraaqa ku fasiray in looga jeedo salaatu duxaa oo markii hore ishkaal kaga jiray salaatu duxaha dabeedna uu yidhi inna sakharna aljibaala macahu yusabbixna bilcashiyi walishraaqa walishraaq wuxuu markaa ku tilmaamay cabdullahi ibnu cabbaas in looga jeedo salaatu duxaa markii hore ishkaal baa kaga jiray ilaa uu walishraaq arkay markaa dabeed wuxuu yidhi ishraaqa waxaa looga jeedaa salaatu duxaa baa looga jeeda marka agsarka culammadu ama in badanoo culammada ka midii waxay maraan inay isku mid yihiin wallahu aclam
سؤاشا كلو حي تلمام جزاك الله خير qofku haddii uu dhinto ma bannaan tahay in wax loo qalo waxaa la socotaa gabadha xaa'idada ah ama caadada lihi kitaabka qur'aanka ama taaban kartaa wada qorayn
jawaabtu waxay tahay gabadha caadada qabtaa kitaabka qur'aanka sida saxiixa ma taaban karto waayo nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu qoray wa an laa yamasa alqur'aana ilaa taahir qur'aanka waa inaanu taaban ruux daahira mooye ruux kale gabadhii caadada qabtayna daahir ma aha mar haddaynay daahir ahayn waa inaynay musxafka taaban oo qur'aanka aynay taaban oo iska ilaalisaa taabashada la taabanayo waxaa la mida ruuxii janaabo qabay isaguna musxafka taaban maayo daa'ifo yar oo culammada ka mida oo ku tegey waa jiraan taabashadaa dhibaata kuma sugnaa laakiin sida saxiixa ah jamaahiirta culammaduna ku tagee afarta madhaboodna ay ka mid yihiin xadiiskaa daahirkiisuna ku tusinayo waa inaynay u bannaanayn gabadhii caadada qabtay iyo ruuxii janaabo qabayba inay musxaf ka taabtaan inaynay u bannaanayn su'aasha labaad waxay ku saabsanayd ruuxii dhintay xoolama loo qali karaa ruuxu marka uu dhinto xoolihiisii wixii dayne lagu lahaa waa laga bixinayaa taa waa ku leeyihi wixii dardaaranee ku dardaarmayna wixii sulus ka yar saddex daloolow hal dalool wixii ka yar waa laga bixinaya ama ilaa dalool gaadhsiisan ama ka yar tajhiiska diyaarinta maydka la diyaarinayo la aasayo la kanfayo la maydhayo oo xabaasha looga qodayo oo lagu ridayo intaasna tajhiis baa la yidhaahdaayo waa ku leeyihi wax intaa ka dheeraado xoolaha uu ku leeyahay ma jiro xoolaha mulkigoodu waa ka wareegeen waraso iyo dad dhaxaltooyooo dhaxlaya bay xoolahani ku wareegeen marka dadkaasaa xoolaha leh dadka qaarkood waxyaalahan ay samaynayaanoo ku saabsan ay leeyihiin qoriqaadka iyo axanka iyo agaska iyo kaadikasiidaynta iyo magacyada kale loola kala baxay magacyadaasoo dhan waxaa loo sameeyey min ajli alakli si wax loo cuno waa intaasoo magac loo kala sameeyey wax daliila shareecada kuma leh waana bidco in la sameeyana maaha dadkii laga dhintay iyagu inay casuumad sameeyaan si ay aroos joogaan waxay khilaafsantahay sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam oo nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam markii jacfar la dilay isnacuu liaali jacfara tacaaman faqad ataahum maa yashghaluhum reer jacfar waxaa u samaysaan cunto yacnii cunto u keena intaa u soo samaysaan waayo waxa u yimi wax mashquuliya musiibada iyo dhibaatada ku timi baa mashquulinaysa inay cunto karsadaan iyo wax la mida dadka qaarkoodna culays bay saarayaanoo markaasaa waxaa weeye markaa la odhanayaa mee yacni wixii la cunayay tan noocaasi waxa weeye waa mid aan markaa sunnadii nebigana khilaafsan aan bannaanayn ma'tan baa la yidhaahdaa ma'atimtaasi mid bannaan maaha waana khilaafu sunna in yagii cunto hadyada loo keeno baa layna amray innaguna waa dabagedinnayoo yagii baynu cunto ka doonina culays kala saaraynaa oo la dul fadhiisanayaa markaasaa weliime iyo markaa casuumad inay sameeyaan aad mooddo tii arooskoo kale intaasoo neef la qalayo qaarkood awrbaabay deqalaan ama markaysaa neef geelibay yaa maxaabay u qaateen haddaan markaa sidaa la samaynin inaan qofkaa si fiican baan loo aasin mid baa lagu yidhi hebel markaa dee si wanaagsan baa loo aasay markaasu hadduu axanku raaco waxaa si wanaagsan loo aasay haddii axanku raaco ku lahaa oo nebi maxamed markuu dhintay ee geeriyooday miyaa axan loo sameeyey talow intay axan loo sameeyey imisaa loo qalay talow abubakar markuu dhintay talow imisaa loo qalay cumar markuu markaa la dilay imisaa loo qalay cusmaan cali yaa saxaabadii shuhadaa uxud asxaabtii nebiga sala allahu alayh wasalam ba ruux axan iyo agas loo sameeyey ka soo hela lama soo helayo waa wax la samaystay oo beri dembe lala yimi sunnadii nebigana sala allahu alayh wasalam khilaafsan weliba markaasaa waxyaalo kaleoo maxaadiir ahoo dhibaatooyin ahoo kalea la socdo mafaasiid ah dhibaatooyinka kale la socda waa maxay xoolihii agoonta ayaaba laga yaaba waxaan in laga cuno marka dhowr jihuu waxaani mamnuuc ka yahay saxaabadu waa diidi jireenba guriga markaa laga dhintay in lagu soo ururo jariir ibnu cabdillaahi albajali xadiiska ibnu maajah muxuu yidhi saxaabiga la yidhahdaa kunnaa nacuddu alijtimaaca liahli almeyti wa sancata atacaami lahu min anniyaaxa waxaannu ku tirin jirray ururka lagu soo ururo reerkii laga dhintay iyo cunto markaa in la sameeyo oo gurigaa lagu sameeyo inay baroorta ka mid taanu ku tirin jirray haddaanu saxaabada nahay culamo badan baa xadiiskaa yidhi waa saxiix jariir ibnu cabdillahi albajarina waa min saxaabati rasuli illahi sala allahu alay salam siiqadaasoo kale culammada qaarkood waxay yidhaahdaan waa naqli lilijmaac mar hadduu yidhi kunnaa nacuddu yuu ka hadlayaa saxaabatu rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam wax mukhaalifa mar haddaan la ogayn waa naqlu lilijmaaci bay culamada qaarkood yidhahdeen marka baroortii bay waxay u qaybiyeen fiqigii saxaabada marka loo eego baroortii inay u leedahay odhaah iyo ficil yani niyaaxa ficiliya inay tahay kaannahu ficil ahaan loo barooranayo inay saa ka dhigan tahay baroortuna waa mamnuuc marka mafaasiid fara badan baa ku jirta sidaas aawadeed waxyaalahaas markaa la samaynayo axanka iyo agaskiiyo waxaa la midka ah waa in aad iyo aad laysaga jiraa oo laysaga ilaaliyaa yacni waxay sharciga ku leedahayna ma jirto waa jirtaa sadaqadda in ruux wax sadaqadaysan karo laakiin xilli kuma qaydna cidda wax sadaqadaysanaysana ahlun litabarruc waa inuu yahay haddii marka ubadkii u dhalay wax u sadaqadaysanayaan meydkii ilaaba ilaa inay wax qalaan laazim ma ah reer dhibaataysan oo kale markaysaa waxay siiyaan masaakiinta markaysaa markaa baahan wuxuu siiyo cunto hadduu u qaado lacag hadduu siiyo biyo hadduu siiyo biyo hadduu waqfo masaajidda hadduu wax u geliyo kullu daalika dee sadaqaadkii markaa meydka loo sadaqadaysanaya ka mid marka haddii sadaqad la soo qaadana macnaheedu maaha ilaaba ilaa waxbaa la qalaya casuumad baa la samaynaya wakhti mucayana in markaa loo caadaysto markaa la yidhaahdo ama saddexda ama toddobada ama markaysaga maalintuu dhintay maalinteeda ama bishuu dhintay bisheeda xilligaasaan markaa xusaa wax u qalaa kullu daalika waxay noqonaysaa bidcay noqonaysaa bidca ayay noqonaysaa markaa saasayna calaa kulli xaal taasi ayna sharci u ahayn wallahu aclam
jazaaka allahu khayr aljaza su-aasha kale salaadda safarka xad lagu qaydo oo lagu qasrinayaa ma jirtaa muddo go'aanoo la qasrinayaana ma jirtaa
jawaabtu waxay tahay ruuxu intuu soconayo safarkii ku jiro waxay noqonaysaa inuu markaa muddada uu safarka ku sugan yaho o dhan inuu salaaddii qasrin karo laakiin haddii uu wakhtiyada qaarkood meel ku sugnaado uu dan u leeyahay oo aanuu markaa saa'ir ahayn ee uu magaalo uu u soo safray ayuu wakhti yaro joogay culammadu taas waa isku khilaafaan horta laba suuraa loo qaybiyaa labada suuree loo qaybinaya waxay tahay inuu xilli mucayana oo afar maalmood iyo wax ka badan oo afar maalmood ama wax ka badan gaadhaya waa inuu is yidhaahdo joog meesha iyo in markaa aanu afar maalmoodba inuu joogo aanu doonaynee taraddud uu ku joogo arrin baa ka xidhanoo mar walba laleeyahay caawaa lagu dhammaynaya berri baa lagu dhammaynaya isla marka loo dhammeeyana waa baxaya noocaa dambe ee dantu ka xidhan tahay dantaasi intay ku dhammaan doontana aanu ogeyn mar walba uu isleeyahay waxay ku dhammaan doontaa ama berray ku dhammaan doontaa ama galabtay ku dhammaan doontaa markay ku dhammaatana uu isleeyahay bax bilaba ha gaadhee waa qasrinayaa salaadda imaam muqiima haddaanu ku xidhan waa gaabinaya kii laakiin is yidhaahda joog wakhti cayiman masalan shan maalmood buu isleeyahay magaala hiblaaye joog dabeedna ka noqo shantu waa u go'antaha ama afar maalmood buu isleeyahay magaala hiblaaye joog taas fuqahadu waa isku khilaafaanoo culammada qaarkood waxay yidhaahdaan hadday afar maalmood gaadho ama ay ka badnaato muddada uu go'aansaday inuu joogaa waa inuu taam yeelaa oo dhammaystiraa waana sida madhabta shaaficiyadu qabto xanaabilada qaarkoodna ay qabaan riwaaya can alimaam axmedna lagu soo wariyey qowl kale wuxuu leeyahay may hadday shan maalmood gaadho ayaa la dhammaystiraya la taam yeelayaa laakiin afarta maalmood waa la gaabinaya qowlka hore gaabinta wuxuu ku qaydayaa saddex maalmood kan labaadna wuxuu ku qaydayaa afar maalmood laakiin wixii ka badan waa in la taam yeelaa bay leeyihin waana riwaayada mashhuurka ah ee imaam axmed laga soo wariyey culamada qaarkood saasay u kala saareen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen muddadii ugu badnayd ee nebiga laga hayo salaad inuu qasriyey isaga oo naasil ah oo meel jooga intaa iyo wixii ka yar waa la qasrinayaa wixii ka badan laakiin waa la taam yeelaya waxaana nebiga laga soo wariyey sala allahu aleyh wasalam toddobiyo toban maalmood ilaa sagaal iyo toban maalmood ama labaatan maalmood meelahaas marka intaas oo kale waa la qasrinayaa laakiin wixii ka badan waa in la taam yeelaa bay culamada qaarkood yidhaahdeen riwaayaadka qaarkood oo casharata ayaam ku soo arooraya waa jiraan almuhim taxdiid cayiman oo daliil kala saarayo ma jiro culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen maya marlayba intii uu safar yahay salaadda waa inuu qasriyaa hadduu muqiim noqdo oo negaado oo iska noqdo nin markaa waxa weeye meesha deggan oo muqiim iskaga ana waa inuu salaadda taam yeelaa taana waxay noqonaysaa mar haddaan sharciga taxdiid looga haynin curfigunbaa loo noqonaya maxaa uu markaa ruuxani ku noqonaya muqiim iyo maxaanu ku noqonaya calaa kulli xaal waa masalo xoogaa cusri ku jiro tarjiixeeduna xoogaa yara adag yahay kollayba laakiin wixii yar inuu salaadda qasrinayo ishkaal male in shaa allaahu laakiin zamanku hadduu bato oo dheeraado ila dadka qaar baa aad u waasiciyo oo yidhi sanawaad baa ha gaadhee waa iska qasrinayaan taasi waa arrin baciida wax naqliyana markaa looma hayo marka waxay noqonaysaa un calaa kulli xaal qadarkii markaa yarna in la qasrinaayo wixii batay oo markaa macno muqiim oo kale inuu iska yahay la ictibaarinayana in salaaddii la taam yeelayo wallahu aclam
jazaaka allahu khayr aljaza waxsana ileyk su-aashan waxay leedahay kitaabka qur'aankaah hadduu googo-o ma la gubi karaa jawaabtu waxay tahay haa musxafka qur'aanka ay hadduu googo'o aan wakhtiga lagu intifaaci karin waa la gubi karaa waxaana u deliila saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam baa gubay oo cuhmaan ibnu cafaan masaaxiftii markuu doonaayey dadka inuu masaaxiftooda mideeyo masaaxiftii kale waa gubay saxaabadii nebiguna sala allahu aleyh wasalam kalena kuma inkirin marka waxaa laga qaadanayaa inaan dhibi ku sugnayn gubista la gubaayo mar haddaan ihaano looga jeedin ee in marka waxaweye ihaanadii lagaga ilaaliyo loo jeedo yacni inaan dhibi ku sugnayn wakhtigaana aan lagu intifaaci karin xaraj inayn lahayn gubitaanka la gubayaa ayaa laga qaadanayaa marka waa in laakiin la hubiyaa si fiican inuu gubtay meel yaro baydhsan oo kale waa in markaa loo qodaa oo nadiif ah dabeed meeshaas marka godkaa loo qodo waa in lagu gubaa masaaxiiftaa googo'day lagu rogrogaa inuu si fiican u wada gubtay la hubiyaa dabeedna bacda daalik ciidda markaa lagu rogaa wallahu aclam jazaaka allahu khayr jaza eedaanka hore ee salaada jimce miyaanu bannaanayn waa sida su-aasha uu qoray ta labaad ducada jamaaciga ah ee marka afurada la sameeyaa ma bannaan tahay marka la afurayo inta lasoo fadhiisto ee la duceeyaa ee duco jamaaciya la wada sameeyaa iyaduna ma bannaan tahay jawaabtu waxay tahay marka la wada afurayo in duco jamaaciya la sameeyaa sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam kuma soo aroorin nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisuna duco jamaaciya wakhtigaa may ducayn jirin marka ruux waliba gaarkiisa inuu u ducaysto ayaa sunnada waafaqsan sidaasaana marka waxaa fiican mawdica inay ku soo aroorin duco jamaaciya in markaa duco jamaaciya lala yimaado ma aha sunnadu waxay u qaybsantaa sunna ficliya iyo sunna tarkiya wuxuu nebigu sala allahu alayh wasalam sameeyey in la sameeyaa siday sunne u tahay ayaa wuxuu ka tegey in laga tagaana ay u noqonaysaa sunne oo culammadu waxay yidhaahdaan sida shaykhulislaam ibnu taymiyaba uu yidhi atarku raatib sunnatun kalficli raatib tegitaanka raatibtae joogtada ahi waa sunne sida ficilka joogtada ahi sunne u yahay ayaa tegitaanka joogtada ahoo joogto wax looga tagaana ou nebigu uga tagaana sala allahu alayh wasalam sunne u noqonaya su-aasha labaad ee ku saabsan adaanka hore ee inta khatiibku aanu mimbarka korin la addimaayo maalinta jumcada miyaanu sunno ahayn jawaabteedu waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam wakhtigiisii lama samayn jirin adaankaa markuu mimbarka koro mooyaane adaan kaloo ka sii horreeya wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam lama samayn jirin wakhtigii abubakar lama samayn jirin wakhtigii cumar lama samayn jirin cuhmaan ayaa wakhtigiisii maslaxa u arkay inuu adaankaas soo soo kordhiyo oo markay magaaladii madiina weynaatay oo ay markaa ballaadhatay ayuu wuxuu is yidhi adaankan dadku maqli maayaan adaankan dadku maqli maayaan xukun sharcigaana ku xidhan oo dadkii oo wax iska iibsanaya oo sayladdii iska joogo oo suuqyadoodii iska camiran yahay yaa ayaa adaankii laga yaabaa in la addimo idaa nuudiya lilsalaati min yowmi aljumucati fascaw ilaa dikri illaahi wadaru lbayc iibka markaa wax la iibinayaana xaaraan bay noqonaysa dad fara badanna maba ogaba in la addimayba dabeed maslaxo waxa ula muuqatay adaan ka sii horreeya adaankaas oo dadku wax ku ogaadaan in la sameeyo adaankaa ka sii horreeyana masjidka lagama addimi jirin suuqa wax lagu kala iibsanayo zawre la yidhaahdo suuqaa zawraa laga addimi jiray waadan bay dhacday haddaba masjidka in la soo gesho marka masjidka in la soo gashaa sunnihii nebigana maaha sunnihii khulafadiisana maaha haddii waxa weeye masjidka la soo geliyo sunnihii nebigana lama raacin kii khaliifadii cusmaanna lama raacin labadii midnaba lalama iman haddii waxa weeye sunnadii cusmaan la raacayo dee cusmaan masjidka ma soo geline suuqu ka addimi jiray meesha suuqaa ayuu ka addimi jiray culamadiina waa ku kala qaybsameen khulafadiina waa kuwaasoo waa ku kala qaybsanaayeen bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waa sunnatu alkhulafaa facalaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin almahdiyiin cadduu calayha binnawaajid marka waa sunnadii khulafaday yidhahdeen saasay culamada qaarkood yidhahdeen saxaabada qaarkoodna inay inkireen waa la soo naqliyey cabdulaahi ibnu cumar uu yidhi waxa weeye waa muxdas oo saas ka cabbiray ama waa bidca uu yidhi waa la soo naqliyey culammaduna waa isku khilaafsanaan jireen alimaamu shaafici kitaabkiisa umka wuxuu ku odhanayaa markuu sheegay adaankaa horreeya ee khatiibku intaanu mimbarka korin la addimayo wuxuu odhanayaa wa sunnatu rasuuliillaahi axabbu ilaya sunnada rasuulkaan uga jacayl badnahay oo ah hal adaan keliya in la addimo oo markuu khatiibku mimbarka koro in la addimo shaafici laftiisu saas u leeyihi culamo badanoo kaleo saa marayna waa jiraan a-shaykhu alalbaani wuxuu odhanayaa hadday mikrofoonnadani jiri lahaayeen wakhtigii cusmaan cusmaanna u arki lahaa mikrofoonka adaanka in loo isticmaalaa inay bannaan tahay sidaa u arki lahaa saynu innaguba hadda u aragno waxaan filayaa buu yidhi inaanu markaa adaankaa la yimaadeene mikrofoonka markaa inuu ku kaaftoomi lahaa waayo sababta keensatay adaankan inuu la yimaadaa waxay tahay dadku inaynay adaankii maqlayn mucaamalaadkoodiina ay xaaraan ku dhacayaan iyagaan ka warqabin in la addimay oo ay baycii iska wataan ilama oga in la addimay markaasuu meesha suuqee zawra ka addimay adaan ka horreeya adaankan saas yadaa yidhi markaa saas aawadeed yacnii wuxuu ku kaaftoomi lahaa kaasee lama yimaadeen kan marka mar haddii waxa weeye cilladii meesha uu u soo darrisiiyey wax lagaga kaaftoomo meesha ay taallo xaje hadda loolama qabo markaa in loola yimaado ta kale cidda markaa samaynaysana hadda sidii cusmaan u sameeyey uma samaynayaan markaa sidaas aawadeed calaa kulli xaal sida sii fiicani waa sida in lagu kaaftoomo adaanka uu nebiga sala allahu alayh wasalam iyo khulafada bacdigoodba ogaayeen in lagu kaaftoomo xaaje hadda inagu kellifaysaana ma jirto ilaaba ilaa inaynu markaa raacno adaanka kale ee markaa ka sii horreeya ee daruuro keensanaysa ama xaajo lagama maarmaanoo keensanaysa saas yadaa baynay u jirin marka waxa weeye calaa kulli xaal haddii lagu kaaftoomo wax xaraji kuma sugna sidii sunnada waafaqsanaydna waa in adaanka lagu kaaftoomo mimbarka markuu imaamku saaran yahay laga addimayo kaa in lagu kaaftoomo ayaa markaasi fiican wallahu aclam jasaaka allahu khayr waxsan ilayk su-aashana waxay tilmaamaysaa sheekh waxaad ka warrantaa waa laba su'aalood ururada diiniga ah ka warran ma bannaan tahay iyo qofka ahlulbidaca ah qur-aanka ma laga baran karaa oo macallima u noqonayaa qofkii kale
jawaabtu waxay tahay qur-aanka ruuxu cidduu ka baranaya waa inay noqotaa cid waxa weeye wanaagsan waa inay noqotaa oo qur'aankiina garanaysa daacadana ku fiican aan fisqi ka madran bidcana ka madran haba ahaado ruux markaa daaco iyo sunnaba ku sugantahi haddaanu qur'aankii aqoon oo jejebinayo laga baran maayo ee haddii waxa weeye fisqi iyo macaasi iyo dembiye ku sugan yihiinna dee waxa ka qumman ruuxa ka madran ee mutiica ah ee saalixa in laga barto ee ruux fisqi ku sugan yaho faasiq ah oo odhanaya khud cilmii walaa ta'khud bicamalii yaa cilmigayga qaado camalkayga ha qaadan inaan laga baran ayaa sax ah oo laga barto ka fisqigaa ka madran ruuxa markaa bidcadu ku sugan tahay isagana waa inaan markaa laga baran ee cid waxa weeye sunnada ku qumman waa in markaa laga bartaa oo laga qaataa cilmiga waayo cidda uu ruuxu wax ka baranayaa saamayn bay ku leedahay waxaana laga yaabaa inuu wuxuu ku sugan yahay hadday fisqi tahay iyo hadday bidco tahayba inuu u jiido ayaa dhici karta saas aawadeed waata a'immadii taabiciinta qaarkood ay yidhaahdeen inna haada alcilma diinun faanduruu canman ta'khuduuna diinakum cilmigani waa diin alimaam muslim muqadimada saxiixiisu ku soo wariyey asarkaas culammadii taabiciinta qaarkood baana saa tilmaamay cilmigani waa diin ee eega ciddaa diintiinna ka qaadanaysaan ta kale culammadu waxay sheegeen alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin su'aal buu ka jawaabayaa sharaxa xilyatu taalibilcilmi ruux bidcoole ah naxwe ma laga baran karaa markaasaa wuxuu odhanayaa maya hadda waa naxwe wax ictiqaad ku saabsan maaha wuxuu uhi lagama baranayo laba aafaa ku sugan ee labada aafe waa maxay waa mida waxa dhici karta ruuxan bidcoolaha ah inay guruurba ku riddo wallaahi cajiib baa tahay oo waxbaa lagaa dhiganaya hebel iyo hebel baaba ku hor fadhiyo wax kaa dhiganaya marka yaktaru binafsi bidcadii inuu ku sii fogaadaa laga yaabaa hadhow xataa naseexada looga nasteexeeyo inaanu aqbalin baa laga yaabaa ay guruur u sababto waa midda labaadee waxa dhici karta ruuxan laftiisa inay u sababto isaga laftiisu inuu ku kadsoomo waayo macallinku wuxuu iska leeyahay jaadabiyad buu leeyahay uu ruuxii jiidanayo khaasatan waxa weeye fannigii hadduu aad ugu fiican yaho oo kale waxaa laga yaabaa ruuxi dee inuu la dhaco hadhow waxaa dhici karta markaa inuu saameeyo yacnii qofkii waxa rubama yata'asar inuu ku saamoobaa dhici karta shayga bidcada ana ruuxu hadduu mar ku sugan yahay bidcadii waa jecel yaho wax kastuu ka hadlayo bidcadii buu u baxsanayaa kama joogi karayo naxwihii kuma joogayo intuu naxwihii ka baxo ayuu halkii qalbigiisu cabsanaa ayuu u baxsanaya yaa sheikh culammadii salafka ka midaa la weydiiyo la yidhi niyow maxaa ahlubidacu bidcadooda aad iyo aad ugu jeclaadaan waxay ugu jeclaadaan buu yidhi miyaanu arag buu yihi wa ushribuu fii quluubihim alcijla yacnii arrin shirki bay ku saabsanay taasi laakiin waxa uu tilmaamayaa inuu shabah ku leeyihiin saasuu markaa tilmaamaya taasoo kale weeyaan buui bacdu culamaai salaf baa saas yada cabbiray culammadii hore ee mutaqadimiinta qaar ka mid a markaa saas aawadeed assalaamatu laa yacdiluhaa shay nabadgelyada waxba uma dhigmaan marka cidda waxaweye cilmiga laga qaadanaya waa inay tahay cid markaa toosan oo sunnada iyo taacada ku toosan laakiin cid marka waxaweye bidac iyo dalaalaad ku sugan ama asxaabu shubahaada ah in laga fogaado oo la yska ilaaliyo weeyaan haata ibnu siriin oo culammadii taabiciinta ka mid a ayaa nin mubtadici aayad akhriyey markaasuu labada dhegood faraha gashaday da waa caali min culamaa'i taabiciin maxamed ibnu siriin markaasaa la aayad qur'aan u akhriyey maxaad igaafira ka gelisay da markan aayadda inuu fasiro iyo wax la mida markaa meesha kuma sugnayn aayaddun buu akhriyey markaasu wallahi waxaan ka baqay buuri inuu tafsiiru ku taxriifinayo aayadda saaro dabeedna qalbigayga intay ku dhacdo aan iska saari kari waayo taasaan ka baqay buuri sidaas aaweed baan dhegaha fara u geliyey marka culammadii hore saasay isaga ilaalin jireen oo aad iyo aad uga taxadiri jireen oo isaga jiri jireen marka waxa weeye waa in aad iyo aad la ysaga ilaaliyaa oo la ysaga jiraa su'aasha labaad waxay ku saabsanayd ururada diiniga ma la samayn karaa ma bannaan yihiin jawaabteedu waxay tahay maya waayo sunnada markaa kuma sugna in ururo diiniga la sameeyo laynoomana sheegin markaa inaynu samaysanno ururo iyo marka waxa weeye umaro ka sokaysa umarada suldada iyo awoodda leh ee qolo waliba marka waxa weeye urur iyo amiir ay samaysato daaca iyo samci leh waxa weeye fasaad bay xambaarsan tahay dhibaatooyin badan baana ka imanaysa waana tii nebiga sala allahu alayh wasalam markii lagu yidhi fain lam yakun lahum jamaacatu walaa imaam qaala faactazil tilka alfiraqa kullaha walow an tacadda cala asli shajarah xataa yudrikaka almowt xadiiska saxiixa nebigu waxa uu sheegay sala allahu alayh wasalam firaqa dhammaantood in laga dheeraado oo layska jiro ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam sheegay ee ta kale cidda markaa taaco sharcigu u yeelay yacni waxa weeye ninka xaakimka ah taaca loo yeelay oo aayaddii allah uu yidhi atiicu allaha wa atiicu alrasuula wa ulil amri minkum madaxda in la ateeco wixii aan dembi ahayn lagu ateeco qur'aankana ilaahay waa ku amray axaadiista nebiguna sala allahu alayh wasalam waa sheegays axaadiista nebiguna waa sheegays taacada waxaa kaloo jirta taacatulwaalidaynna waa jirtaa oo ubadku waa inay waalidadooda ateecaan sharciga waa ku soo aroortay wixii dembi aan ahayn ku ateecaan dumarku inay raggooda ateecaan oo wixii dembi aan ahayn ay ku ateecaan imaaro kale oo imaaratu safar la yidhaahdana waa jirtaa laakiin imaara filxadar oo imaaradii caamka ahayd ka hoosaysa oo sirri iyo khafi loo samaynayo waxa weeye mafaasid iyo dhibaatooyinna way xambaarsan tahay waxay muslimiintu hore u yaqaaneenna ma aha waxay ka mid tahay bidacda muxdaska la soo darrisiiyey khawaarijtu hoos bay u samaysan jirtay laakiin dee way ka bixi jireen oo bannaankay u bixi jireen markaasay dabeedna amiir gaara iyo koox gaara ay saa ku noqon jireen khuruujkoodana ku dhisi jireen qolyaha markaa shiicaduna umara khafiya iyaguna lahaan jireen oo qarsoon oo ay odhan jireen a'immo weeye imaamkayaga kaas weeye oo khafi ah oo aan wax sultiya awooda lahayn laakiin waxa weeye ahlu sunnuhu miday yaqaaneen ma aha saas aawadeed alcallaama cabdimuxsin cabbaad markii la weydiiyey oo lagu yidhi bal hadda ka warran jamaacaadkan marka casrigan markaa jira ee umarada leh waxau yidhi saddex iyo tobankii qarnii hore wax jiri jiray ma aha waa wax qarnigii afar iyo tobnaad soo darriyey qarnigii afar iyo tobnaad wax soo kordhoo soo darriyey weeye wixii ka horreeyey qarnigii afar iyo tobnaad waxay ahaan jirtay fii caalami alamwaat ama fii xukmi alamwaat ayay ahaan jirtay marka khayr hadduu ku jiri lahaa muslimiintii horaa samayn lahayd low kaana khayra la sabaquuna ilayh hadday khayr ahaan lahayd way inooga dheerayn lahaayeen marka wax khayroo ku jiraa ma jiro fitan iyo belaana dee laga dheefay oo mafaasid iyo dhibaatooyin baa ka dhashay yacni waxyaalaha noocaasa ayaa markaa ka yimi waxaa maanta markaysa wax markaa dhiigaga daadanaya iyo ururada iska soo daba baxaya ee qaarkoodba qaarka kale ay ka daba qaadanayaan qaarba qaar la dagaalamayaan qaarba qaar gaalaysiinayaan yacni waxaway qaarba qaar ku baxayaan waxay ku yimaadeen asalkaa faasidkay ku dhisan yihiin oo ay ka wada farcameen marka horeba wax jiri jiro culammadii islaamku ay samayn jireen oo yaqaaneen ma aha waa wax markaa casrigan soo darriyey waxaana la yidhi markii khilaafadii dhacday ayaa si khilaafadii loo raadiyaa loo soo darrisiiyaa la yidhi marka waxa weeye khilaafaduna waa arrin ummadda u yaalla urur gaari wuxuu markaa la imanaya ma aha wax urur gaare keeni karana ma aha qudradiisana wax ku jira marka waxaa ma aha gaalada ayaa markaa yaqaanay inay ururo intay markaa sameeyaan marna waxa weeye ururadaasi hab barlamaanaada ay ku doonaan xukunka u ku raadiyaan marna waxa weeye ay jabhadeeyaan oo markaa dagaalamaan labada markaa maslak mid walibana yacni shareecada mid waafaqsan ma aha marka sidaas aawadeed waxyaalahaasi wax bannaan ma aha waa mid markaa xaaraan aan bannaanayn sharcigana aan daliil ku lahayn weeye wallahu aclam
jazaaka allahu khayr jazaa kolley saddexdaasaan kusoo ururinayaa su-aashan waxay tilmaamaysaa jihaadka goormo ayuu ummadda ku waajibayaa dagaallada hadda ka socdaa maanta caalamka keebaa jihaad lagu tilmaami karaa
jihaadku waxa uu leeyahay shuruuduu leeyahay shuruudaa loo shardinayaa asal ahaanna man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa fahuwa fii sabiili illaah waxaa loo dagaalamayaa waa inay tahay liajli illaah iyo kelmadda ilaahay inay kor noqoto daraaddeed waa inay tahay waxaa loo dagaalamayaa mar labaadkana shuruuddiisu waa inay dhammaystiran tahay cidda lala dagaalamayaana gaaladii ay tahay maanta dadka qaarkood dee muslimiinta iyagoo la dagaalamaya ayay waxay odhanayaan dee jihaad baannu ku jiraa oo jihaad baannu la imanaynaa marka taasi waxa weeye jihaadkii sharciga ahaa ma aha muslimiinta marka waxa laguma jihaado cidda lagu jihaadaa waa gaalada weeye tacriifka jihaadkana markay culammadu sheegayaan waa badluljuhdi fii muqaatalati alkufaar linusrati diini alislaam yacni waa in awoodda iyo karaanka lagu bixiyo dagaalka gaalada lala dagaalamayo loolana dagaalamayo diinta islaamka in loo nusreeyo daraaddeed gaalaba ha lala dagaalamay qasadka loola dagaalamayo haddaynay ahayn diinta islaamka in loo nusraynayo haddaynay ahayn dee ma noqonayso jihaad markaa noqon mayso waxyaalo badanoo maanta dadka qaarkood ay sameeyeen oo jihaad ay u qabaanna jihaad noqon mayso oo ay markaa dhiiggii muslimiinta bannaysanayaan oo ay markaa waxawaye gaalo iyo muslimiin aynay u kala aaban yeelaynin oo ay wada qarxinayaan oo ay wada laynayaan oo ay ku qarxayaan oo laga yaaba marka waxaweye uluuf ama markaysa markaa mi'aad muslimiin ah ama kumanyaal muslimiin ah in marka waxaweye markaa la laynayo oo ku dhisan khadri iyo ballanburin iyo markaa khiyaano ku dhisan yacni waxaa khadriga la yidhaahda iyo ballanburintu waxay tahay jihaadka waxba kagama sugna yacni nebigu sala allahu alayh wasalam khadriga waa inoo diiday iyo ballanfurka waxyaalo fara badanna ballanfur bay ku dhisan yihiin waxaan idin xasuusinayaa xadiiskii nebiga sala allahu alayh wasalam saxaabigii la odhan jiray mughiiratu bnu shucbah ayaa intaanu islaamin niman gaala ah bay wada socdeen oo rafiiqeen nimankii gaalada ahaa ee rafiiqeen ayay waxay u tageen boqorka masar ayay u tageen oo gaal ahaa xoolay weydiisteen xoolihii buu soo siiyey xoolihii markuu soo siiyey ka yimaadeen oo ka soo noqdeen markay ka soo noqdeen ayaa jidka iyagoo maraya ayuu nimankii la socdayna laayey xoolihiina isagu wada qaatay mughiira markaa waa gaal kuwu laynayaana waa gaalo rafiiq baynay ahaayeen xoolihii intuu kaxaystay ayuu madiine iska tegayoo nebigu u tego waaba islaamayba xoolihiina waa wataa kuwuu soo laayey xoolahana ka soo qaatayna waa gaaladii saaxiibbadii ahaa ee safarka ay ku wada jireen markaasaa nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam ama alislaamu fanaqbaluhu mink wa ama almaalu falaa xaajata lana fiih waxa uu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam islaamnimada waa kaa aqbalaynaa laakiin xoolaha wax dana uma lihin baahi uma qabno xadiisku wuxuu ku sugan yahay bukhaari ayuu ku sugan yahy riwaaye abu daawuud soo wariyaa waxay sheegaysaa wa ama almaalu fa innahu gadrun walaa xaajata lana bih maalku ballanfur iyo khiyaama weeye cid lagu ballanfuro ballankii la jebiyey baahina uma qabno shuraaxda axaadiistu markay xadiiska sharxayaan ballanfurka waxay u fasireen oo yidhaahdeen safarkanay ku wada jireenee socdaalka ay wada ahaayeen ayaa waxay ka dhigantahay fii macna alcahdi ballanoo kalay ka dhigantay lianna arufqata yastaxibuuna cala alamaana waayo dadka rafiiqee wada socdaa waxay ku saaxiibayaan ammaano ay is-aamineen mid weliba ka kale waa aamineen ammaanada ay is-aamineen daraaddeed ayaa wuxuu ka dhigan yahay cahdi iyo ballan markaa saasaa nebigu ugu sheegay kadri xaafid ibnu xajar casqalaani fatxulbaariga iyo cayni cumdatulqaariga iyo saaxibu cawni almacbuud sharaxa abu daawuudka iyo naylul awtaarka shawkaani dhammaan macnahaasoo kaley sheegaya marka maanta waxa badanoo aad u dhacdaa dadkii markaa waxaa safarka wada ahaa ama wada socday ama gaadhiga wada saarnaa ama diyaaradda wada saarnaa ama baska wada saarnaa ama tareenka wada saarnaabaa mid ku qarxaya isagoo u jeedoo leh yacnii qaar gaaloo ku dhex jiraan dilaya daahirkiis iyo muuqaalkiisuna dee wuxuu u ekaa inuu markaa nin gaadhiga la fuushanaayoo la safaray inuu yahay oo ay rafiiq yihiin marka nebiguna waa kaa ku sheegay qadriga iyo ballanburinta taasaa dad fara badan maanta waxay u yaqaaneen jihaad muslimiintiibaa inta lagu qarxo ayaa waxaa la odhanaya waa jihaad markaasaa la odhanaya hebel baa ku shahiiday wa annaa lahu shahaada xaggay shahaada u joogtaa ilaahay wuxu uhi waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima jariimo weyn iyo dembi weyn inay tahay qofka muuminkiin la dilay badheedh loo dilaa ayaa ilaahay inoo sheegaya marka jihaadku shuruuduu leeyahay culammaduna waxa weeye waa ka hadlaan ma aha markaa cid walibadda inay ka fatwoonayse culammada akaabirtee raasikhiintaabaa ka fatwoonaysa markay jihaadka uga fatwoodaan culammada akaabirtee waaweyne siday uga fatwoodeen jihaadkii afghanistaan ee hore markuu maslaxo xaqiijinayo ila jihaadka waxaa loo waajibiyey marka horeba waa maxay ma min baab alwasaa'il ba mise wa min baab almaqaasid ma wasiila maqaasid lagu gaadhayoo gaadhsiinaysa mise waa maqsuudun lidaatiyo isaga daatahaantiisaa loo rabaa inuu dhiiggu shalaxleeyo oo daato culammadu waxay qabaan inuu yahay jihaadku min baabi alamri bilwasaa'il inuu yahay wasaa'ishii la amree shareecadu amartay noocaas inuu yahay wasiiladuna waxay mashruuco tahay intay ghaayada u khidmaynayso ee ghaayadii xaqiijinayso ama ghaayadii la filayo inay ka dhalanayso laakiin haddii ghaayadii aanu xaqiijinaynin dee wasiiladii markaa mashruuco noqon mayso sababta markaa loo amri waayey wakhtigii ay dacfiga ku sugnaayeen muslimiintu jihaadka loo amri waaye maxay ahayd kufuu aydiyakum aqiimu salaata wa aatu zakaa maxaa loo yidhi waxaa loo yidhi markaa qudro iyo awood baynay u lahayn maslaxa raajixiina markaa kamay dhalateene mafsada ka dhalan lahayn iyo xasuuq baa ka dhalan lahaa marka sidaas aawadeed baa markaa loo sharciyey sidaas aawadeed bay culammada muxaqiqiintu ay yidhaahdaan waxaa la eegayaa xaaladaha la eegayaa inta marka wasiiladu ghaayada u khidmaynaysaa la eegayaa qudrada iyo awoodda muslimiintu leeyihiin baa la eegayaa marba waxa weeye ta ansabka u ah baa lagu camal falaya haddii qudro loo leeyahay gaaladoo dhan in lala wada jihaado waa lala jihaadaya haddaan awood loo wada lahayn ee bacdigood la awoodi karayo in lala dagaalamo oo aan lala wada dagaalami karayna dee aayaddii ugu dambayse laguma camal falayo lama odhanayo maya mar baan ku wada iclaaminayaa dagaalka isu wada baydha dhammaantii isku dida yaa sidaa la odhan maayee dee ciddii awood loo leeyahay markaan lala dagaalamayaa hadday noqoto xaalatu dacfi cid inay ku sugan tahay ama beled in lagaga sugan yahay dee waxay noqonaysaa waxay awoodi karayaane waajibaadka shareecaday ku camalfalayaan waxaynay markaa kari karayn lama imanayaan madaxda muslimiintoo lagu baxo iyo dagaalka lala dagaalamo iyo muslimiintoo la qarxiyo yacni waxa weeye muslimiintoo la laayo yacni waxa weeye si sultada iyo awoodda loo helo oo xukun loo gaadho muslimiinta loola dagaalamo oo la yahay cid alla ciddii iga hor timaaddaa diintay ka hor timi waan la dagaalamaya dee jihaad ma aha shareecadana meel la kagama taalo yaa marka waxa weeye jihaad ma noqonayso waxay noqonaysaa fitan bay noqonaysaa midaan bannaanayn baynay noqonaysaa dhiigga muslimiintuna asalku waa inuu macsuum yahoo dhowran yahay oo aanu bannaanayn hantidooda iyo maalkooda iyo nafahooda in la laayo iyo in hantidooda wax la yeelaa inaanay bannaanayn yacni daliil markaa cad wax ku bannaanaaday mooye si kale marka waxbay uma bannaana markaa saas yadaa weeye jihaadkana markay culammada akaabirtae raasikhiintii fatwoodaan yacnii dagaal mucayana dagaalkaasi inuu jihaad yahay oo marka waxa muslimiintu ay ku kacaan markaas waxaweye fatwada culammada ku camalfal laakiin adigu ha isu fatwoonin oo ha iskaga tallaabsanin waayo mas'aladani mas'alo sahlan ma aha waa mas'alo dimaa ku tacalluqda yacni ummadda mustaqbalkeeda waa wax ku tacalluqa marka sidaas aawadeed yacni waxa weeye waa in culammada akaabirta loola noqdaa fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun baabkan markaa siyaasa sharciya iyo jihaadkana culammada akaabirta raasikhiinta baa looga dambeeyaa wa idaa jaa'ahum amrun min alamni aw ilkhawfi adaacuu bih walow radduuhu ila alrasuuli wa ilaa uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum marka in waxa weeye loo celiyo akaabirta culammada raasikiinta in loo noqdo abwaabtan ayaa muhima marka markay kuu fatwoodaanun ku camal fal haddii kale ha iskaga tallaabsanin wallahu aclam jazaaka allahu khayr aljazaa wuxuu leeyahy su-aashani waxaan inin dhallinyaro ah oo lagu imtixaamay eh, waxaa loo yaqaano siigada ama caada siriya Eh, maxay shareecadu ka qabtaa qofkaa lagu imtixaamayse maxaad kula talinaysaa sheekh su-aashiisu waxay ku saabsan tahay waxa la yidhaahdo alcaada siriya ama alistimnaa yacnii ruux markaa shahwada aad u dareemaya dabeed markaa si aan sharci ahayn isaga keenaya intuu xubintiisa ku ciyaaro taas bay dadka qaarkood waxay yidhaahdaan siigaysi isagu mustafa waxaa buu yidhi siiga eh almuhim waajibku wuxuu yahay inuu ruuxu dhowro xubintiisa taranka xaaraan oo dhan waa inuu ka dhowraa ka ilaasho والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون مؤمنين إلهي وحكو أمانا إن يحمنه هذا ترنك إلى لنيان وكإلى لنيان دمر كودا يهب لها الضوامد إليهين مويعد كالوردن إنك إلى لنيان ما أنتنا هب لها الضوامد الله مهرب تطبع وضع أحرار xagga iyo muritaaniya lagu sheegaa in kollay addoonnimo wax kaga baaqi yihiin laakiin beledada kale inta laga warqabo wax addoommi kuma sugnaa wixii intaa ka soo hadhay shahwe inuu ku guto kii doonaa kuwaasi waa xadgudbeenoo cudwaan bay la yimaadeen cudwaankuna waa xaaraanoo ma bannaana sidaas aawadeed culammadu waxay ka deliishanayaan jumhuuru ahlilcilmi oo aayadda iyo labada aayadoodba ka istimbaadeen aayadda suuratu sa'ala saa'il iyo aayadda suuratu almu'minuun labada mawdicba caadada noocaasa ee la samaynayaa inay xaaraan tahay inay bannaanayn bay ka deliishadeen oo kala baxeen jumhuurka culammaduna saasay ku tageen qowlka culammada qaar laga sheegoo yidhi hadduu ruuxu xaalad daruure a gaadho waa iska keeni karaa waa daciif qowlkaa kalea ka qawisan marlabaadka culammada sidaa tidhi in caado laga dhigto mar walba la sameeyo iyaga laftoodu ma bannayn oo caado laga dhigto lagu noqnoqdo ee xaalaad naadiray culammada qaarkood banneeyeen iyadana waa laga qawisan yahay qowlkaas nabiguna sala allahu alayh wasalam waxau uhi yaa macshara ashabaabi man istataaca minkum albaa'ata falyatazawaj faman lam yastatic facalayhi biasawmi fainahu lahu wijaa' nebigu dhallinyarada isagoo la hadlaya wuxuu yidhi kii kari karaa ha guursado kii awoodi kari waayaana soonka ha laasimo soonka ha laasimo waxaa loo jeedaa si fara badan soonkaa ula yimaado maaha maalmaalin inuu soomee waa inuu soonka badiyo dadka qaar baa waxay yidhaahdeen hawshu waaba nagu sii badataaba haddaanu soonno culammadu waxay yidhaahdeen markay sii badanaysaa waxay noqonaysaa marka soonku yar yahay cuntada iyo waxa uu isticmaalayaana fara badan yihiin ee waa inuu cuntadii dhimaa isagoo doonaya iska qabtaa cuntooyinka aadka u kicinayana iska ilaaliyaa cuntooyinka qaarkoodoo dee qofka xoogaa yacni habbi ka dhigayaa jira yacni dejinaya hurdada u badinaya yacni cuntooyinkaasoo kale markaa ha isticmaalo cuntadii ha dhimo ha yareeyo soonkiina ha badiyo waa haddii aanu kari karin haddii kale uu kari karo ha guursado xalku saasuu ku jira weliba waxaa la sheegay dhibaatooyin fara badan inay leedahay qofkii caado ka dhigtaa xanuunno fara badan baa laga qaadaa oo qofka markaa xataa rujuuladiisii way markaa iyo ninnimadiisii way dhibaysaa acsaabtiisii iyo neerfayaashiisii baa daciif noqonaya yacani waxa weeye dhibaatooyin badan bay leedahay kutubaha qaarkood waa ka warramaan oo waa sheegaan inta xanuunay sababto baashaasi waa tacajabaysa waxay xanuun sheegayaan culammada qaarkood ay soo naqlinayaan leeyihin intaasoo xanuun baa laga qaadaa marka saas aawadee aad iyo aad waa in laysaga jiraa oo layska ilaaliyo waxyaalaha ruuxii shahwada ku kicinayana waa inuu ka fogaadaan yacani waxa weeye dumarka waa inaanu indhaha la raacin waxyaalo markaa dumar iyo wax la mida waa inaanu daawan waa inaanu dhegaysan heesaha iyo ashyaadaas waa inaanu dhegaysan meelaha lagaga sheekaynayo waa inaanu markaa tegin firaaqada waa inuu iska ilaaliyaa yacani waxaa weeye marka ruuxu faraaqa uu helo waa inuu markaa firaaqadii buuxiyaa yacni uu markaa wax anfacaya ku mashquulaa hadday tahay wax akhris hadday tahay wax qaybis hadday tahay dhegaysi cid yacni saalixiin oo wanaagsan waa inuu la saaxiibaa waa inuu iska ilaaliyaa kelinimada waayo camalkanoo kale ruuxii wuxuu ku samayn karaa si siriya ama keli ah ee hadduu cid saalixiina la rafiiqo oo iyaga la joogo oo yacni iyaga uu markaa la joogo yacni mar walbana markaa shaqo iyo camal isu yeelo waa iska kantarooli karaa ilaahayna ha baryo arrinkaana aad iyo aad ha uga taxadiro ha isaga jiro xalka ugu fiicanna waa guurka inuu guursado weeye ilaahayna ha baryo wallahu aclam jazaaka allahu khayr aljazaa maalinta inagu soo fool kale ee dhallinyaradoo dhamme ay su'aalahooda malaa u badnayd ee leedo yoom alxub afariyo tobanka februari maalinta jacaylka adduunka iyadana maxaad ku naseexaynaysaa sheekh baa ku jirta su'aalaha mase bannaantay dee jacaylka qudhiisa in lala dabaaldego waa sida qaar u dhigeen doorashooyinka qudhooda in laga qayb galaa ma bannaan tahay waa laba su'aalood oo aan isu dhoweyn laakiin meel lagu wada sheega waana labadaynu kusoo khatimayna insha allahu tacaala oo ugu dambeeya su'aalaha si aynu cishaayiga u tukanno sheekhana safarna wuu soo galay su'aalo badan baynu reebnay insha allahu tacaala raalliha laga noqdo falyatafadal
arrinka ku saabsan ciidaha gaaladu ay sameeyeen ee midba wax ku magacaabee in laga ciid yeeshaa ma bannaana shareecada waxaa ku sugan laba ciidood oo sanawi ah waa ciidulfitri iyo ciiduladxaa iyo ciid usbuuci ah waa yowmuuljumuca saddexdaa ciidood ee zamaaniga abaa markaa muslimiinta u sugnaaday ciid kale inay ka ciid yeeshaan mid u bannaan maaha ciiddaasi ha ahaato ciiddii kirismaska ama ha ahaato ee sannadka miilaadiga ay ku magacaabeen dhammaadkiisa ahayd ama ha ahaato ciidulfasax tay kiristaanku ku magacaabaan ama ha ahaato ta nayruuska ama dabshidka ama ha ahaato ciidul istiqlaal ciiddii xornimada ama ha ahaato ciidda gooni isutaagga ama ha ahaato ciidda mawliidka ama ha ahaato ciidda micraajka ama ha ahaato maalmaha badane ciidahay gaaladu sameeyeen ay yidhaahdeen waa mid waa tii shaqaalaha mid waa tii dumarka mid waa tii caynka mid waa tii jacaylka mid waa tii beenta mid waa tii ciidamada qalabka sida yacnii intaas oo maalmoodoo kala duwan oo la sameeyey yaa waxay tahay kullu daalika waa baatil mana bannaana in laga ciid yeeshaana ma bannaana waxaa u daliila ciidda sharcigaa ciidaan ahayn laga ciid yeeshaa inaynay bannaanayn adillo badan baa u daliila adilada u daliilkaa waxaa ka mid a waladiina laa yashhaduuna azuura wa idaa marruu billagwi marruu kiraama azuur waxay ku fasireen culammadii taabiciinta qaarkood sida mujaahid oo kale inuu yidhi acyaada almushrikiin ama acyaada alkufaar ciidaha gaaladaa loo jeedaa waa tafsiir bilmisaal waxa la yidhaahdo cumuumka wax soo gudagelaya in la sii bacdhaboo si gaara loo sheego waxaa kaloo ka mid a xadiiska markaa nebiga sala allahu alayh wasalam uu yidhi dachmaa yaa abaa bakrin fa inna likulli qawmin ciidan wa haada ciiduna iska daa qolo kasta waxaa u sugnaatay ciid tanna waa ciiddeennii culammadu waxay ka istimbaadeenoo kala baxeen ciiduhu inay isdhex galaan inaynay bannaanayn maadaama nebigu yidhi fa inna likulli qawmin ciidan qolo kasta ciid baa u sugnaatay tanna waa ciiddeennii markaa ciiddeennii iyo ciidaha kale inay kala duwan yihiinoo ciiduha inay isdhex galeen baa laga qaadanaya xadiiskuna saxiixuu ku sugan yahay waxaa kale u daliila ansaartu waxay lahaayeen laba maalmood oo ay ka ciid yeeshaan bay wakhtigii jaahiliyada lahaan jireen oo ay ciyaaraan oo dabbaaldegaan madiine markuu nebigu yimi sala allahu alayh wasalam oo arkay labadan maalmood inay u dabbaaldegayaan ayaa wuxuu idhi maa haadaani alyowmaan labadan maalmood maxay yihiin waxay dhaheen waa laba maalmoodoo ciid noo ahaayoo wakhtigii jaahiliyada noo sugnaaday nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam qad abdalakum allaahu bihimaa khayran minhumaa ilaahay labadan wuxuu idinku beddelay laba ka khayr badan buu idinku beddelay culammadu waxay yidhaahdeen waxaa laga qaadanayaa laa yujmacu bayna almubdeli waalmubdeli minhu kii lagu beddelay iyo kii laga beddelay lama kulminayo sidii bay ansaartu isaga daysay xadiiskaasna waa saxiix waa xadiis saabita waxaa kaloo u daliila xadiiskii saabit ibnu daxaak nadara rajulu an yanxara ibilan bibuwaana ninbaa wuxuu ku nadray meesha buwaano la yidhahdo geel inuu ku qalo qaala fahal kaana fiiha wasanun min awsaani iljaahiliyati yucbad qaaluu laa qaala fahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim qaaluu laa qaala faawfi binadrika fainahu laa wafaa'a linadrin fii macsiyati illahi walaa fiima laa yamliku ibnu aadam xadiiska abu daawuud soo wariyey wahayru waana saxiixun calaa sharti ashaykhayn shardiga bukhaariyo muslim buu ku asax xadiidka waxaa laga qaadanayaa ciid ciidihii jaahiliga ka midi hadday meeshaa ku sugnaan lahayd in nadarka in la oofiya aynay bannaanaateen marka acyaaddii gaalada in laga tago iyo acyaaddii aan sharciga ahayn ayaa xadiiskaasina u deliil yahay calaa kulli xaal masaladaasi adillo badan bay leedahay shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa layahay iqtidaa'u siraati almustaqiim ayuu aad ugu dheeraadaa adillo badanoo masaladaasi leedahayna soo arooriyaa ciddii faahfaahin intaa ka ziyaadaa u baahanay ha u noqoto marka kullu daalika in laga ciid yeeshaa acyaadda aan sharciga ahayn noocay doonaan iyo sifaday doonaanba ha lahaadaane ayaa laga qaadanaya in laga ciid yeelan oo la yska ilaaliyo in waxa weeye laga ciid yeeshaana mid inoo bannaan ma aha waddan waddannada ka midoo ciidul waddan inuu yeeshaa ay u bannaantahay ma jirto laa sacuudi baynay u bannaanayn walaa kayrkood baynay u bannaanayn waxa hadda beledka sacuudiga boqorkii kan ka horreeyey uu soo darrisiiyey oo ah ciidulwaddan inuu u yeelay sacuudiga boqor cabdalle uu la yimi ilaahay ha ka cafiyey waa arrin marka waxa weeye baatilan bannaanayn oo xaaraana weeye in la sameeyaana aynay bannaanayn marka waxa weeye ciidaha aan shareecada ku sugnayn waa baatil waxaana waajiba in laga fogaado masalada kale ku saabsan doorashooyinkan markaa la isticmaalee caamka ah waa arrin gaalo laga keenay waxayna ka mid tahay furuucdii dimuqraadiyadday ka mid tahay waa nidaam gaaladu marka ay la yimaadeen inuu shabbahnaanay inooma bannaana mafaasid fara badan iyo dhibaatooyin badanna waa koobsanaysa waxyaala badanoo muxarama ku jira dadka markaa muslimiintu waxaa jirtay si ay u soo saaraan ninka xaakimka ah siday u soo saari jireen qaabkan may ahayn waxay ku soo saari jireen dadka ummadda waxgaradka u ahee ahlulxalli waalcaqdi la yidhaahdo ummadda waxna u xidha waxna u fura hadday tahay dadka asxaabuuljaaha ah iyo dadka waxa weeye markaa hogaamiyeyaasha ummadda u ah iyo dadka asxaabu shawke ee awoodda haysta iyo culammada yacni kuwaasaa marka la ysu geeyo waxaa la yidhaha ahlulxalli waalcaqdi saasaa la ysku yidhahda kuwaas iyagu inay soo saaraan ayaa markaa lagu helaa dariiquulikhtiyaar waalbayca sidii lagu soo saari jiray saas ahayd waana sidii lagu soo saaray abubakrin asidiiq radia allahu canhu wa ardaa dariiq labaad waa jiraayoo ku saabsan in xaakimkii ka horreeyey ee isaga xaakimnimadiisu ay sugnaatay inuu cid arrinkii u dardaarmo ou yidhahdo ninkaasaa iga dambeeyo mas-uuliyadda dabaday qabanaya ama cahdi ha laga cabbiro ama wasiye ha laga cabbiro ama istikhlaaf ha laga cabbireen waana sidii cumar bnu khadaab khilaafadiisu ay ku sugnaatay iyo imaaradiisu cumar ibnu khadaab markuu sheegaayey ninkii gaalkaaha markuu ku dhuftay ee yacnii nabarka ku dhuftay oo sakaraadka u ahaa waxau idhi in istakhlaftu faqad istakhlafahu man huwa khayrun minii wa in taraktuhu faqad tarakahu man huwa khayrun minii haddaan cid istiklaafo oo aan dabaday khaliifo ka dhigo waxa istiklaafay mid iga khayr badan yacni abubakar abubakarna waa ka khayr badnaa cumar haddaan ka tagoo sidaa ku daayana waxa ka tegey mid aniga iga khayr badan wuxuu u jeedaa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam isna dariiq labada u dhaxeeya ayuu la yimi oo ah alcasharatu almubasharuun biljanna ciddii markaa ka noolayd ninkii ay qaraabada ahaayeen marka laga reebo lixda kale inuu yidhahdo idinka idin dhex taallaha toddobaa markaa noolaa markuu isagu nafta laga qabto dabadeed toddobadii zaciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nufayl qaraabay ahaayeen zayd ibnu camr ibnu nufayl iyo cumar ibnu khadaab ibnu nufayl laba walaalaa baa kala dhalay aabiyi marka adeer in adeer buu ahaa mar labaadkana ina khadaab buu qabay oo seedigii uu markaan ahaa isagii waa ka reebay lixdii kale casharatu almubasharuun biljanna ahayd buu idhi lixdiinnaase idin dhex taallaa mid kastoo lixdiinna ka midiba ehel buu u yahay inuu mas-uuliyaddan qabto dhexdiinna iska doorta lixdiinnaas kulliyanna ugama tegin oo faraha ugama qaadin mas-uuliyaddiina isagu ma wada taxamulin ee dariiq labada u dhexeeyuu la yimi cabdullaahi ibnu cumar waa idinla joogayaa buuhi oo goobjooguu ahaanayaa laakiin talada waxba kuma leh haddii si aad saddex iyo saddex noqotaan qoladu raaco ayaa qowlkooda la qaadanaya saasaa la sheegaa kadaa yudkaru calaa kulli xaal qadiyadda sidii la sameeyey ee saxaabadii samayn jireen saasay ahayd dariiqan hadda markaa intikhaabaadkii hadda dimuqraadiyadda rag iyo dumar waa loo sameeyey bay ku leeyihin waxaa la eegayaa muwaatinnimo gaal iyo muslim lama kala eegaayo lab iyo dhadig lama kala eegaayo waxgarad iyo waxmagarad lama kala eegaayo mid walowba muwaatin ma tahay qaangaadhna ma tahay baa la eegaya mid walibana waa u tartami karaa bay ku leeyihin hadduu doono gaal buu noqon karaa hadduu doono muslim buu noqon karaa hadduu doono faasiq buu noqon karaa yacnii hadduu doono gabadh buu noqon karaa dee shareecadana saas markaa kuma bannaan oo gaal muslim uma talin karo walan yajcala allaahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila gaalada ilaahay uma yeelayo sabiil ay mu'miniinta wilaaye ugu leeyihiin ilaahay u yeeli maayo faasiqa iyo muuminku waa siman yihiin bay leeyihiin ilaahayna wuxuu idhi afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqa laa yastawuun waxay leeyihin gaalkiiyo muslimku waa siman yihiin afa najcalu almuslimiina kaalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun waxay leeyihin labya dhadigu waa siman yihiin walaysa adakaru kaalunhaa waxay leeyihin caalimkiiyo jaahilkii waa siman yihin mid waliba hal cod buu leeyihi ilaahay wuxuu ihi qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun yacni mid waliba hal cod buu leey bay leeyihin waxay leeyihiin markaa wuxuu noqon karaa gabadh buu noqon karaa cidda muslimiinta u talinaysa hadday doorashada ku soo baxdo ilaahayna wuxuu yidhi alrijaalu qawwaamuuna cala annisaa'i bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bimaa anfaquu min amwaalihim qawaamada inay raggu leeyihiin baa ilahay noo sheegay allah wuxuu uhi walilrijaali calayhinna daraja dumarku inay taxta alamri yihiin oo iyaga la xukumaayo qawaamadi iyo amarka laga leeyahaa sharcigu inoo sheegayaa kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahuma taxta cabdayni waxaa la amray dumarku inay ragga ateecaan idaa sallat ilmar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa xasanat farjaha wa ataacat baclaha dakhalat min ayi abwaabi iljannati sha'at aw kama qaala sala allahu alayh wasalam daacuu raggu ku leeyihiin dumarka iyaguna waxay leeyihiin dumarkii waxay noqon karaan mas-uuliyadda guud bay qaban karaan nebigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam lan yuflixa qawmun wallow amrahum imra'a qolo liibaani mayso arrinkooda uga mas-uul dhigay gabadh xadiiska bukhaari saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxuu uhi sala allahu aleyh wasalam ya ummu alqawma aqra'uhum likitaab illaah hadday yidhaahdaan waxa weeye dumarkii waa talin karaan oo iyaga waa la ateecayaayo mas-uuliyaddii guud waa qaban karaan wadaadka sidaa ku doodaya yaa talow salaadda inay tujisana ma ogolyahay gabadh baa jirta cajiib ahoo dee marka qur'aankii aad u taqaano oo dii masjidka imaamad looga dhiga ka warran alla hay-adu ha tujiso markaa sharciga dumarkii waa la dembaysiiyey khayru sufufi arijaali awaluha wa sharuha aakhiruha wa khayru sufufi nnisaa'i aakhiruha wa sharuha awaluha hadda ka warran waa safafkii salaadda ku xidhnaa ayaa laynoo sheegay raggana safafkooda kuwa ugu horreeya ugu khayr badan kuwa ugu dambeeyaana waa ugu khayr yar yihiin dumarkana safafka ugu dambeeya ee ragga uga fogaanshaha badan baa ugu khayr badan kuwa ugu soo horreeyana waa ugu khayr yaryihiin markaas dad waxay leeyihiin raggiyo dumarkii maya waa siman yihiin haddii raggiyo dumarku siman yihin maxaa taa lagu haystay aan afweyne lisbo wuxuu yidhi markaa raggiyo dumarku waa siman yihin baa ka mid a waxyaalahu ku hadlaya marka waxaa weeye yacnii dumarka shaqay leeyihiin waqarna fii buyuutikunna walaa tabarrajna tabarruja aljaahiliyati aluulaa dadna waxay leeyihiin soo baxa soo baxa kaalay wax doorta kaalay issharraxa kaalaya xilalka qabta ummadda u taliya weligaama guri baad fadhiya ma ilmaad u dhaqi un ba haddaa gurigiyaa looga tegay gabadha ha dhowrsoonaato gurigeeda ha joogto oo mas-uuliyad bay leedahay mas-uuliyaddeeda ha ka soo baxdo waalmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha wa mas'uulatun can raciyatiha yacnii saarista dumarka laga soo saarayo guryaha oo la odhanayo issharraxa waxna sharraxoo wax doorta dee arrin sharciya maaha waxyaalo ikhtilaadkii baa markaa ka imanaya raggiyo dumarku isku dhafmayaan isdhexgelayaan yacni waxa weeyaan xayaagii iyo xishoodkii meesha ka baxayo yacni mafaasid fara badanoo kale ka imanayso gabadhii markaa laa tuwallii walaa tuwallaa cid mas-uul kama dhigto yadu oo mas-uuliyadda ma saarto yadana mas-uul lagama dhigo mas-uul ummadda u taliyo xilalka guud qabtaa yadii ma noqoto cidna uma dhiibto abubakrin isidiiq markay saxaabadu la baayactamayeen hal gabadh oo dumarkii saxaabiyaadkaa ka mida mawdica ma iman saqiifatu bani saacida meeshii abubakar lagu dooranayee lagula baayactamayey gabadh quri ma xaadirin ra'yina gabadh lama weydiin lama odhan ummahaatulmu'miniin marwooyinkii nebigu qabay maamuusii xaq gaaray leeyihiin dumarka kale lama mid aha iyaga talada aan wax ka weydiinno wax ka siinna lama odhan yaa kee baynu dooranna aanu idhaahno xaraf lagama weydiino shaqo ay leeyihiin maaha wax laga su'aalay ma jirto calaa kulli xaal dariiqaas mafaasid fara badan buu xambaarsan yahay waana tashabbuhu bilkufaar man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum kii qolo isu ekaysiya iyaguu ka mid yahay waa waddooyinkii gaaladay ka mid tahay latatabbicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac xataa low dakhaluu juxra dabbin ladakhaltumuuh qaaluu yaa rasuula allahi aal yahuud waannasaara qaala faman waa waddooyinkii yahuudiya nasaaro la raacayo wy saas aawadeed waddadaasi fitnooyin bay xambaarsan tahay dadkii xiqdi iyo colaad bay isu gelinaysaa dhibaatooyin baa ka dhexdhacaya loollamaa ka imanaya xamaasadaa ka imanaya mafaasid baa ka imanaya meelaha qaarkood waaba la ysku laayo dhigag bay sababtay oo dadkii ay isku laayeen innagana ilaahay baa inoo sahlaye way dee ku sigatay yaa ilaahay baa inaga inaga qabtay dhibaatooyinka markaa ay leedahay dambana ilaahay haynaga daafaco haynaga ilaaliyo ilahay dhibteeda haynaga ilaaliyo way dhib badan tahay dariiqa wanaagsane sharciga in loo soo noqdaa fiican oo laysku wacyigeliyo sida habbooni sidaas iyada aweeye marka waxa weeye taas in laga qayb qaato iyo in la galo yacni waxa weeye ma aha laakiin marka la leeyahay sidaas haddii cidi ku soo baxdo oo taladii cidi ay qabato oo amnigii ay sugto oo awooddii gacanta ay u gasho lama odhanayo waxba kama jiraane markayse markaa ha la daadiyo oo mid ka shar badan baaba culammadii saxaabadu ciddii ku timi ay yidhahdeen lidaruura ha loo asixiyo waxaa jiray wakhtigii saxaabada taladii waxa qabtay mar dambe oo arrinkii faraaq soo galay ayaa waxa qabtay cabdullaahi ibnu subayr beledada islaamkao dhan kama wada talin laakiin badankoodu ka taliyo amarkiisu gaadhay oo gacantiisa ku jira in yar oo shaam ka mida mooye in alla inta kale ciraaq laga soo bilaabo iyo bacdi shaam qayb shaam ka mida iyo masar ilaa yaman iyo waxaweye inta u dhaxaysoo dhan isagaa ka talinayo iyadoo intaaba laga ateecsan yahow ka talinayo ayaa marwaan ibnulxakam ku baxay taladii reer bani umaye hayey markii dambe dee taladii markaa waa in innagu aynu hellaa uu la dagaalamay sagaal bilood buu la dagaalamayey masar buu ka qabsaday shaam intii kalena waa ka qabsaday dabeedna wuu dhintay inankiisii cabdulmelik buu dardaarmay cabdulmelik baa dabeedna markaa waxaa isaguna qabtay halkii jagadii qabtay dagaalkii isagu ma baashirine wuxuu u igmaday xajaaj ibnu yuusuf xajaaj ibnu yuusuf baa la dagaalamay cabdullaahi ibnu zubayr ilaa markii dambe maka uu ugu tegey oo maka ku dilay maalintii cabdullaahi ibnu zubayr uu dilay oo ay noqotay beledadii inay gacanta u galeen cabdulmelik ibnu marwaan maalintaasuu cabdulaahi ibnu cumar baycada dhiibay in alla intii ka horre baycada ma dhiibin xadiiska baycadii sheegaya inuu la baayactamayna bukhaari buu ku sugan yahy innii uqiru bisamci waataacati liamiiri almu'miniin cabdilmelik ibni marwaan wuxuu ihi samci iyo taaca waxaan u qirayaa amiiru lmu'miniin oo cabdilmelik ibnu marwaan ah ayaan samci iyo taaca u qiray ubadkayguna saasoo kalay qireen ruux kastoo ehelkayga ka mida oo arrinkaa khilaafana markaasaa isu kala dambaysaa bukhaariga kusuganta saas aawadee culammadu waxay yidhaahdeen ruuxii seef ku doona arrinkaa alistiilaa watakhallub inuu marka hore ku doonaa uma bannaano waa xaaraan laakiin fardan wa taqdiiran hadday dhacdo cidi inay ku doonto waxay ka dhaxaysaa inay arrinkaa ku guulaysato inay ku guulaysa weydo hadday ku guulaysa weydo waxa male dembigiina waa qabtaa hadday ku guulaysato awooddu gacanta u gasho oo taladii uu gacanta markaa isagu ku dhigo dadkiina shacab iyo raciyad u noqdaan amnigiina uu sugo wuxuu noqonayaa amiir sharci ah ayuu noqonaya waayo culammadu qaacid ahaan waxay yukhtafaru fi dawaami maa laa yukhtafaru fii ibtidaa shaygu inuu sii jiro oo daa'imo waxa lagu cafiyaa waxaan lagu dhaafayn in la bilaabo hadda shay aan bannaanayn hadda in la bilaabo ayaa lidaruura inuu iska jiro oo yacni la asixiyo yacni daa'imitaankiisa ay markaa noqotaa mid markaa waxaa daruur ahaan laazim noqota saasoo kale u noqota waayo haddii la yidhaahdo isagoo taladii gacanta u gasho awooddii uu hayo dadku raciyad u yihiin amiir sharciya ma aha maxaa ka imanaya dee ha lagu baxo dee bixitaanka isaga lagu baxaya tuu isagu baxay miyay ka khayr badanta ta kale cidda hadhow ka dhalan doontaa ee ku iman doontaa inay isaga ka wanaagsan tahay miyayna ognayn ilaa qaybka ma ogine armuu noqdaa mid ka shar badan maxaynu kororsanay markaa dhiiggan se daadanaya muxuu markaa ku daadanaya marka lidaruura waa in loo asxiyaa xaqran lidimaa'i ilmuslimiin si dhiiggii muslimiinta loo dhowro marka saas aawadee calaa kulli xaal dariiqa ama doorashadee aan sharciga ahayn ha ahaato ama dariiqaa seefta iyo gacanta ah ha ahaato iyo xabbadda ah marka hore ma bannaano labada midnabee ciddii ku timaadda haddii awooddu gacanta u gasho dadku racyad u noqdaan oo amnigii ay sugaan lidaruura markaa loo asixinayaa imaaradiisu u sugnaanaysaa dembigii waxay kasbadeen way qabaan laakiin fiima yastaqbil wuxuu noqonayaa inuu amiir sharciya yahay oo lagu ateecayo wixii aan macsi iyo dembi ahayn in lagu baxaana aynay bannaanayn saas yadaabay noqonaysaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk إلى هنا نصل إلى نهاية هذه المجموعة من الأسئلة وإلى أن نلتقي في مجموع جديد من الأسئلة العلمية المفيدة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته